ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhi tacala wabarakaatuh dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhammaantiin taarikhdu waxay ku beegantahay ama ku asteesan tahay sagaal iyo tobanka bisha shanaadii mey sannada labada kun labiyo labaatanka waa maalin khamiis ah waa maalin markaas aynooga barateen arrimaha qoyska arrimaha reerka arrimaha sidii markaas aan ku ballaarin lahayn qoysaska oo qamiis weliba halkada ka dhegaysataan yuusuf bakad ayaa daadihinaya dhegeystayaal ilaa inta laga gaaray tobanka iyo qadarka soddonka barqanimo hadduu eebaha raalli ka noqdo eebaha dambe dhegeystayaashan fursad u siina si markaas aragtidooda fikirkooda dhammaan ay uga dhiibtaan qodobka markaas aan soo bandhigno dhegeystayaashan usoo bandhigno sid markaas halkaasi dood ay uga dhalato eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan wax badan ka ogow qoyska wax badan ka faham qoyska wax badan markaasi kaga dhaqan qoyska dhegeystayaal idaacadda star f m mar waliba khamiis waliba idaacadda star f m hawada inay soo mariso kuwa ku jah wareeray qoyska iminka markaas u baahan talooyin waa markaasi si fudud qoyska markaasi ku galay kuwa markaasi ku wareersan qoyska muxuu yahay kuwa ku adkaatay qoyska ama ninka iyo gabadha markaas isfahmi lahaa kuwa markaasi kalkuuliska dhinaca si qaldan u fahmay kuwa markaasi aan aqoonin wuxuu markaasi macnaha iyo lafdiga markaasuu ku fadhiyo qoyska dhadhanka uu leeyahay inkastoo dad badan ay aada igaga sii horreeyeen laakiin haddana waan sii adkaynayna waan sii xoojinaynaa waxyaala fara badan ayaad markaasi kala soconaysaa idaacadda star f m dhegeystayaal khamiis weliba halkan taasi oo inaga go-an tahay dhegeystayaal sidii aan ku horumarin lahayn qoysaska bulshada noocyadeeda kala duwan dhegeystayaal ay u noqoto hormuud kuwa markaasi afka soomaaliga dhegeysanaya fahmaya dhegeystayaal yuusuf bakad ee barnaamijka daadihinaya dhegeystayaal maxaa ka aaminsan tahay qoyska dabcan marar qaar waa in laisweydiiyaa ilan waxaa laga yaabaa mararka qaar inuu qofka iska qoqo marar qaar waxaa maqlaysaa qofkii ninkii hee gabar buu rabaa gabar baa loo gowrinaya laakiin ma fahamsan yahay qoyska wuxuu yahay haddaba ma doonaysa in qoyskaada u waaro haddii aad gabadha aad tahay dhegeysanaysa iyo haddii aada ninka aad tahay dhegeysanayo mise haddii aad markaas adiga mid ninka iminkan soo socdo aad leedahay dabcan aniga qoys baan rabaa inaan yegleelo mise qoys baan rabaa inaan markaasi aan abuuro ama qoys aan markaasi aan yegleylayo markaasi waxyaalo fara badan in aan ka barto haddii aad u baahan tahay markaasi dhegta u raarici star f m adiga haddii markaasi aad qoys soo martana markaas iminkan urta ay kugu wareersan tahay sidoo kale dabcan waxaa markaasi ku siinaya habraac fara badan oo markaasi qoyskaada uu ku waari karo ninka keli kuma sallaysno qoyska inuu waaro ninka keli kuma xirno qoyska inuu waaro ninka keli kuma xirno in qoyska uu markaasi la kufo dhegaystayaal gabadha sidoo kale kaalin ayay markaasi ka saarantay weliba waa kaalinta ugu weyne kowda markaasi oga baahan in gabadha markaasi ku dhaqi karto qoyskeeda si uu kusii waari karo gabadha ayay markaas ku xirantay qoyskaada inuu qoyskaas inuu burburo gabadha markaasi ku xirantay qoyskaas inuu sii jiro gabadha markaasi ku xirantay inuu qoyskaasi horumar u gaari karo dhegeystayaal keli kuma xirna qoyska ayadoo markaas aad maqlayso ninka waa in kaalintiisu ka soo baxa sax laakiin waa kaalinta kaalinta markaas iskaga fadhiyo rag badan ayaa aaminsan in gabadha markaasi oo la hantiyo bilow iyo weliba dhammaad u tahay furaasha ama dabcan waa furayaasha guusha iyo waaridda nolosha qoysnimo marka sidaas ragga qaar ay u fikirayaan waxaa had markaasi moodaa in ay iska indhatirayaan xaqiiqda ah in guurka uu yahay heshiis laba dhinac ah in gabadha dhinac markaasi lagala heshiin karo inaka sidoo kale dhinac heshiis markaasi ay iskala wada heshiin karaan si qoyska loo sii waari karo qoyska loosii dhaqi karo qoyska markaas usii jiri karo in markaas jiritaanka qoyska dhammaan ay ku wada heshiin karaan waa arrimaha markaasi loo baahan yahay sida xitaa khubarada cilmu nafsiga ama khubarada markaas cilmigu- cilmiga bulshada ee markaasi ay ku darsiyeen ama sidoo kale xiriirka labada dhinac ee markaas labaanuhu ama gabadhay ninka waxay markaasi caadiyan ay markaasi doonayaan in jiritaankooda uu sii horeeyo in markaasi xaqiiqda rasmiga ay ka wada hadlaan kadibna ay markaasi qalinka ku wada duugaan markii lagu leeyahay qalinka lagu wada duga ma aha wax markaas walaaqda lagu wada saxiixaya laakiin waa mid markaas maskaxda qalbiga niyada markaas ay ka wada saxiixanayaan si markaas guusha qoysnimada ay tayo markaas usii lahaato markaas ay u noqoto mid markaas labada qof ay guul ka wada gaari karaan dhegeystayaal fulitaanka labada dhinac in markaas la fuliyo qorshaha in la fuliyo markaas nidaamka qoyska in la fuliyo markaas heshiisyada in la fuliyo markaas gu- dabcan guguul dabcan guungaaritaanka labada dhinac markaas laga guungaarayo nolosha mustaqbaleed ee qoyska markaas lagu yegelelayo waa rabitaanka labada qof markaasay ku imaata dhegeystayaal qof shaksi kama imaata rabitaanka laakiin rabitaanka labada dhinac markay labada ay- ay markaas nolosheeda isku qanacdo ay nolosha caadi noqoto ay markaasi qoyskaasi ku noqdaan mid markaasi noloshooda caadi ah usii wadi karaa mid kasta oo ka mid ah lamaanuhu uu leeyahay doonis iyo wax markaas uu kan kale la fi- ka filanayo taas oo haddii markaas la helo wax badan markaasi ka dhaqayso mise ka qabanayso in xidhiirkaasi qoysnimo uu sii waaro ma doonaysaa qoyskaasi rabitaanka in uu sii baaro haddaba habdhaqankaasi waa nooce qofka markaasi laga doonaya in uu sii jiro waa markaas habdhaqanka ninka oo la rabo- la rabo in uu markaasi fahmo waa dhowr aad u tiro badan waa qof waliba tiisa ayaa markaasi qumanaha qol- dabcan qoorta ugu jirta ma aha taasi mid looga doonaya dhegeystayaal ma aha sida aniga doonaan u maamulaya ma aha mid sida aniga markaas iga go-an tahay ku maamulaya ma aha mid markaas aniga sidaan doonaya ayaan sameynaya taasi ma aha sida markaasi guusha lagu gaaro qoyska inuu waaro sidaa horaan baa soo sheegay dhegeystayaal dabcan dadka waxay markaasi dheehaan ama ay sheegaan in qoyska ragga ama qoyska ragga markaas ama ragga laga doonaya in uu markaas isaga bilow u yahay furaha guusha nolosha laakiin dadkan cilmu nafsiga ama sidoo kale khubarada dhanka markaasi qoysaska ka faalooda ku tilmaamaan waxaa loo yaqaana dhegeystayaal family therapy dhegeystayaal ay sheegayaan tilmaamayaan ay leeyihiin waxaa markaasi ay dhaxtaal u tahay ama gabadha gundhig u tahay inay tahay gabadha bilowga qoyska inay iyada tahay haddii qoyskaasi u wanaagsanaado haddii qoyskaasi gool nuu- gu- dabcan guul u gaaro haddii qoyskaasi uu sii waaro haddii qoyska jiritaankiisa heer sare uu sii gaaro waxaa markaasi loo adeeya gabadha inay tahay in ayda markaasi ka dambeyso maxaa maxaa dhacay oo markaas ragga waxbasan ay kaga ogeen waa wax wa- wax waliba qof waliba uu isweydiinaya dhegeystayaal haddaba ma doonaysaa ma raadinaysaa ma doonaysaa mana jeceshahay Dab- dabcan in markaas qoyska u waaro waa dabcan cid waliba way jeceshahay cid markaas aan jeclayn ma lahan laakiin qaabkee lagu gaari karaa qaabkee markaas lagu soo afjari karaa dhibaatada muranka qoyska ka taagan si markaas qoyskaas usii jiro una sii waaro maanta waxay markaasi ay sheegayaan dadka arrimaha markaasi aadka ugu dunduleelo qodobo dhowr ah oo markaasi eh, markaasi ay kaga hadlayaan sidii markaasi sheegitaanka labada dhinac ee markaasi qoyska kusii waari karo in ay ku adag tahay in qof kale uu markaasi xitaa uusan ka she- dabcan xitaa uu ka sheexayo waa qoyskiisa uu ka sheexayo sidii uu ku waari lahaa dabcan maxaa looga sheexayaa dabcan waa markii la leeyahay qofka inuu ka sheexayo qoyskiisa inuu sii waaro waa mar markaasi gabadhiisa indhaha indhaha u saari karin waa mar markaasi gabadhiisa kaga sheekaysan karin waa mar markaasi nolosha qoyska uu kagala hadli karin laakiin waxaa laga yaabaa in markaasi dana aan waxa markaasi guurkooda ama raalli hada waa in qoyskooda markaasi dana ugu jirin inuu kala hadlo waa mid markaas leeyahay dan kala hadal gabadhaada qoyskaada gabadhan waxaa leeyahay kala hadal dantaada qoyska waa markii laga leeyahay danta qofka shaksiga aad ka soo qaadaysa si nafsadaada waxaad u baahan tahay maanta haddii maanta lagu dhaho dabcan eh, ninka muxuu u baahan yahay dabcan haddii maanta aad iska hormaano laga yaabaa inaan ku dhaho maanta waxaa u baahan tahay haddii aad u baahnayd lacag aad u tiro badan waxaad leedahay lacagtaas u baahnayd laakiin nafsadaada aad u baahan laakiin waa midda markaas leeyahay qoyska nafsadaada aad u baahan qoysnimada ayaa intaasi dhammaan daraf ahaan weliba ka leh in markaas dabcan qof waliba qof waliba laga doonayaa in asaga qofka laga doonaya qof waliba markii laga doonaya labada qofaa laga hadlayaa qofka qofka kale in markaas uu fuliyo danaha uu ka leeyahay qoyska mid qarsoon iyo mid markaas waadi ah oo bannaan dhegaystayaal cid waliba soo bandhigi karto ayaa markaas qoyska uu ku salaysan yahay waa dabeecad dumarka oo dhammi ay markaas wadaagaan nin waliba sidoo kale ay wadaagaan gabar kastana waxay markaasi doontaa inay markaasi dareento nolosha markaas laba qof ay ilaa heerka markaas saygeeda kalgaceyl markaas ugu hayo waa nolosha markaas qofka qofka kale uu ku ixtiraamayo kuna dareensiin karo dareenka uu tahay qofka uu ku jecel yahay sidoo kale ku maarayn karo kuna horumarin karo nolosha qofkiisa ama reerkiisa in markaas ay ka turjumayso in dabeecadda dumarka ay dhammaan ay markaas wanaagsan tahay laakiin waa markaad adiga ka kaysata dhegeystayaal aad tuso aana tusto nolosha dhabta xaqiiqda waadica ama waaqica markaas laga doonayo qoyska inuu kusii jiri karo jiritaankaasna cid weliba markaas ay gundhugu tahay haddii aad ixtiraamkaasi aad u muujiso qoyskaasi waxaa markaasi ku dadaalaysaa inaad horumarinayso qoyskaasi waxaad ku dadaalaysaa inaad dareensiinayso inay tahay qofka markaasi keliya reerka markaasi maamuli karto waxaa markaasi dareensiinaysaa in gabadha markaas iyada guriga looga dambeeyo waxaa markaasi dareensiinaysaa in gabadha keliya markaas lagu ixtiraamo lagu qadariyo laguna sharfo gurigaasi reerka ay tahay markaad dareensiiso ayaa markaas iyadana ku dareensiinaysaa in gabadhaasi guriga ayada mas-uuliyadda ay ka tahay kadibna ay reerkaasi kuwa dabcan ay ku dhaqayso waddada saxda ah haddaba dhibaatada waxay markaasi tahay in rag badani ay intaasi ku fashilmaan ay fariinta yar ay markaasi gabadha keli ay ku soo jeedin karaan ay kaga markaasi kaga jilaan ama sidoo kale kala xishoodaan oo mid rabitaanka qof waliba wuxuu markaasi tusaya in gurigaas asaga keli uu leeyahay balse uu dareensiinayna in gabadha sidoo kale ay la leedahay laakiin halkan waxaa lagu leeyahay waa inaad dareensisa gabadha guriga in ayada leedahay oosan adiga markaasi marti xitaa ku tahay waa marka qofka lagu leeyahay mararka qaar ka xishow nafsadaada marka adiga wixii aad leedahay waa dabcan wixii guriga dabcan markaas aasaysay aad dhisaysay sariirtaasi kuraastaasi waxaasoo dhan aad iibsanaysay waxaa markaas lagu leeyahay taasi waad soo gadatay waad soo iibsatay laakiin gurigaasi tus dareensii in markaas ayada looga dambeeya leedahay waa haabka markaasi qaabka laga doonaya nolosha lagu maarayn karo laguna dhisi karo dhegeysan fariinta keliya ee markaasi ragga qaar aysan daraysanin ayaa ah laakiin haddii markaasi uu rabto in markaasi qoyskaas uu sii jiro sina waaro waa keliya marka waa tam keliya markaasi fududayn karto markaad dareensiiso wax ayada aysan lahayn in markaasi ay leedahay xitaa nafsadaada keliya ayaa markaasi markaasi waa nafsadaada keliya ayaa markaas xitaa siin kartaa kaga dhigi kartaa mid ayada ay leedahay oo go-aan markaasi wax waliba aad gaarayso in ayada markaasi kula gaarto qayb markaas xubin ay kaalin weyna ka qaadan karto dhegeysta laakiin waxay markaasi ka go-an tahay fariintan mar keli ah markaad aad daboolayso baahyo fara badan oo adiga keli ah aad doonayso in gurigaasi uu ku hormaro uuna ku waaro qoyskaas inuu ku barakoobo dhegeysta baahi fara badan aad ku qarinayso baahi fara badan oo dhibaato markaas aad kala cararayso in qoyskaasi uu la soo faragalo ama qoyskaas in dhibaato uu la imaado ayaa haddana waxaa markaasi keli ah waddadeeda markaasi aad jeexaysaa sidii gabadhaasi keli ah reerkaasi aad ku maamuli lahayd isla fikirkaasi ayaa laga doonaya gabadha inayda markaas ay qabto tan markaas ninkeeda uu qabo waa labada qof markaas laga doonayo weligaa ma maqashay labada qof markay aad ku wada joogaan oo isku wada ekaadaan weligaa ma maqashay gabadha ninka waa labada qof markay sideed sagaal toban markay dhalaan waxaa maqlaysaa labada qof ay isku ekaadaan dabcan waxaa loola jeeda marka laakiin way isku raageen aad bay iskula joogaan waa laba qof oo isku dulqaatay iskuna sabray iskuna naxariistay taas ayaa markaas micnaheeda loola jeedaa in ay isku ekaadeen labada qof marka adiga baahida markaas waxyaalaha faraha badan ninkaad uu dareemayo waa inaad markaas isdareensiisaa nafsadaada gabadha taas ayaa laga doonaya in ayada markaas ay ku dhaqdo wixii markaasi la doonayo gabadhana in ay kaalinteeda ay kaga soo baxdo ilan ma noqonayso midi markaasi dabcan hadda ka horaa la yiri gabdhaha faraha la gelin waa tahay waan ka gaabsanayaa sinaanta kuma dabcan kuma waari karto wax waliba guri markaas ku turmayo mise guri markaas ku waarayo waa dabcan tiirka haddii markaas aad iska dhisto mise aa hagaajiso dabcan waa foundationka asaaska foundationkaasi haddii aad dhisto mise foundationkaasi mise asaaskaasi aad si toos iskaga hagaajiso waxaa markaas hubaal ah in markaasi aad tiir adag aad dhistay haddaba dabcan waxaan filaynaa halkaas inaan iskaga fahanay waa dareenka markaasi qofka shakhsiga ninka laga doonayo si markaasi gabadha raaliye oo keli ama raalli ay uga noqoto laakiin nafs naf waliba raalli kama dhigi kartid haddii markaas ayada raalli ay iskaga dhigin ama raalli markaasi nafsadeeda iskaga ahayn waxyaala markaasi ninka uu leeyahay gurigeeda dabcan waxaa laga yaaba marka qaar markay gabadha ay ninka isku dhacaan ninkaa maqlaysaa gurigeyga aga bax alaabna gurigan hal shay kama qaadi kartid waa mid markaas gabadha ay ku niyajabaysa leedahay gurigan dabcan marti baan ku ahay haddii aan waxba aan gashan haddii waxba laakiin nafsadeeda ma ogid miya inaad ku raaxaysatay mala socod miya inay wax badan ay kuu qabatay intay kula joogtay mala socod miya in nafsadeeda ay kuu hurtay mala socod miya meel qiimo badan in markaas gabadha ay kugu sharaftay dabcan waa ciddii markaas haddii aan la fahmaynin waxaa markaas ay dhibsanayaan hadallada qaar ay ragga qaar ka soo baxaan haddii arrintaasi markaasi si fudud markaasi gabadha loogu dhigo ama loogu si sa- si sarbeeb ahaanna loogu dhigo way ka qurux badan tahay laakiin keliya sidii markaasi qoyskaasi uku waari lahaa ku jirid oo dabcan jiritaankiisa adiga waa inaad gundhig u noqoto dhegeysta maanta waxaa markaas arkaysaa arrimo fara badan oo qoyska ku saabsan oo khilaafyo fara badan qoysaska qaar ka dhex taagan oo markaas laisku geli markaas laisku fahmi layahay qoyska habka ninka u hadlayo habka gabadhay u hadlayso waa qaab markaas lagu tilmaamo dadka qaar ay leeyihiin waa nasiib darro waxyaala qaar oo markaas laiskugu dulqaadanaynin waxyaala qaar markaas dhexdooda cafiska xitaa ay markaas ku adkaanayso waxyaala qaar oo ninka markaas isaga la rabay inuu u dulqaato reerka qoyska unan dhabarjabo ayaa haddana markaas ku fudaanaya dhegeysteed gabadha markaas laga doonaya in markaas ay noqoto marwo inay noqoto hooyo inay noqoto gabar markaas magac leh in markaas gabar jiritaankeeda heer sare markaas nolosha ay ka gaarto in markaas magaceeda u dheeraado gabar la reebay ayaa haddana waxaa markaas arkaysaa in markaas qoyska fowda ay ka dhex wado marka dhibaato ay ka dhex wado waa muhiim in markaas ninka uu fahmo in ay jirin aadamo dhammaystiran xaaskiisuna ay tahay aadame mar weliba waa in markaasuu ku dadaalaa cafiska iyo weliba iska indhatirka qaladaadka yaryar ee markaas qoyska ka dhex abuurma mise qoyska ka dhex jiro Ah, cid weliba markaas ma kaafin kartid haddii markaas aad go- qoyskaada dhahdo dabcan waan kaafinaya laakiin maskaxaan waa ka kaafin kartaa laakiin haddii aad dhahdo qoyska dhan waan wada kaafinaya ma reerka waan kaafinaya dabcan way kugu adkaanaysa laakiin nidaam ayaa markaas qofka raggan ama ninka looga baahanyaa sidoo kale gabadha ayaa looga baahanyaa in markaas ay ku nidaamin karto qoyska ay ku kaafin karto maskaxa ay ku kaafin karto niya ahaan waxay markaas gabadha ay damacsan tahay in markaas ay ka soo qaado in qoyska sidaas ay kule ay ku maaraynayso waa arrin markaas imikan faraha laiskula jiro waa arrin markaas imikan faraheeda qofka kale uu kala bixin karin ilaa heer markaas dadka qaar ay ka gaaraan inay kala tegaan mise isfuraan dulqaadkii yaraaday cafiskoo yaraaday iyo weliba ixtiraamkii reerka qoyska labada qof ee uusan isdareensiinaynin oo markaas meesha ka baxday inkastoo dadka qaar ay marka qaar ay ku dabcan ay eh, excuse ama ay eh, marka qaar ay kaga dhiganayaan ku leeyihiin dabcan calafkii baa halkaa ku ekaada dhammaaday laakiin dadaalkii samarkii dulqaadkii haddii meeshuu ka baxo dabcan haddee wax waliba qiil wuxuu qofku kaga dhigan karaa uu ku dhihi karaa ama gabadhii way ku dhihi kartaa haddii calafkii halkaa ku ekaaday ninkii wuxuu ku dhihi karaa haddii gabadhiiba sidaas ay igu noqotay ma gabadhii baa sidaa noqotay mise calafkii halkaa ku ekaaday bal su-aal isweydiiye hadda ka hore hooyo waxa- hadda ka hore maamo waxay dhahday mase ga- ho- een, islaan hadda hadda ka hore hooyo waxay dhahday gabadho ama gabar bay waxay ku tiri hooyoy dabcan ilaa dabcan ee, ee, een, waa ilaa aad markaas ilintaada ama barkintaada kaga il- ee, dabcan ilintaada barkintaada yaa dabcan waa markay ay gabadheeda la hadlaysay ilaa ay kaga ohin b- bogoto barkinta dabcan dee halkaasi caruur dee s- sheekada in- waxaan filaya inay tahay ilaa gabadha ay kaga ohin bogoto barkinteeda ama kaga ciil bogoto ma il- ma dal- ma dhalmadayso ama dhalmada dacma- la- dabcan caruur ma laga dhameeyo dabcan waa dareemi kartaa haddii ay si qaldan aan u dhigay dhegeystayaasha way sixi karaan marka gabdhihii hawshaas iminka way ka duwantaha kuwii hore ma ahaan wax dhib laisla soo mari jiray rafaad laisla soo mari jiray isla- isla kufi jiray waa tahay qaybaha dambe dhegeystayaasha fursad u siinaa warkii ayaan dhegeysan doonaa sagaalkii subaxnimo arrimo fara badan ayaan dhegeysaa sii gorfeyn doonaa hadduu eebah raali ka noqdo ilaa inta laga gaaray tobanka iyo soddonka barqanimo hadduu eebah raali ka noqdo adigana markaasi qayb ayaa waxmin ayaa markaasi ka tahay dhegeystaye arrimaha saaka barnaamijka qoyskan kaga hadlayna dhegeystayaal arrimaha markaasi laga rabo in markaasi qofka habdhaqan uu markaasi laga doonayo in qoyska gabadha ninka ay la imaadaan ama qoyska si uu usii jiro ama jiritaanka qoyska ama uu sii waaro wuxuu ku sii waari karaa dhegeystayaal waxaana fara badan markaasi soo hadal dabcan soo hadal qaadnay kaga hadalnay qoyska markaasi kusii jiri karo haddana qodobo kale markaasi kuu sii akhrin doonaa ama kuu sii sheegi doonaa hadduu eebaha raalli ka noqdo laakiin adiga iyo ogolow dhegeystayaal in isbitaalka caalamiga ah aqaqaan hosbital lagugu keenay xaafadda islii haddii hore markaasi aad safaro fara badan u geli jirtay diyaarado fara badan u raaci jirtay sidoo kale qarashaad fara badan oo kaaga bixi jiray isbitaalka ama isbitaalada markaasi qaaliga ah isbitaalo markaasi lacagtooda aadsan awoodi karin laakiin iminka isbitaalka caalamiga aqaqaan lixdan iyo afar sano jirsaday ayaa markaasi lagu keenay dhegeystayaal xaafadda islii puntland xaruntiisa dhexe dhegeystayaal laakiin halkan islii ayaa markaasi ka heli kartaa adigoo markaasi socdaallo fara badan iyo weliba eh, qarashaad iyo fara badan aysan kaa bixina dhegeysta maanta gaar ayaan ku leynaa isbitaalka caalamiga ah isbitaalka markaasi lixdan iyo afar sano jirsaday wuxuun sidoo kale uu ka heli kartaa kenya uganda tanzania aqaqaan hosbital waxaa markaasi iminkan ka go-an sidii caafimaad xeer sare iyo weliba ka go-an u daweyn lahaa bukaanada markaasi halkaasi kusoo booqdo ilaa afar iyo labaatanka saac waa afar iyo labaatanka saac ilaa iyo boqol iyo labaatan specialist ah ayaa markaasi halkaasi xaadir kugu ah oo waqti weliba adiga markaasi doonaya inay kaa shaafiyaan in sidoo kale ay ka haqabtiraan dhibaatada markaas imika- in badan alla soo kufaysay oo uu laga yaaba in wadamo fara badan aur tagtay sida xanuunka haweenka ikana kollegista dhegeystayaal haddii markaasi iminka dhibaato ay ka haysato haddii markaasi xanuun markaas dhanka dhalmada ay ka haysato dhalmada rabbi bixiyee halkaasi dhaqaatiirta markaasi takhasuska ah oo markaasi kula talinaya halkaasi beegso haddii markaasi konsarka dhibaatada cag- dhanka kaadada ka haysato haddii dhanka markaasi dhanka macaanka qaliinka haddaad u baahan tahay iyo weliba dhanka qaliinka maskaxda tiim ayaa halkaasi xaadir kugu ah dhegeystayaal xanuunada markaas e n t-ga cunaha dhanka afka dhegeystayaal ee sidoo kale dhanka ilkaha maqaarada dhegeystayaal xanuuno fara badan ay halkaasi ku daawayaan shaybaarkii caalamiga ah u dambeeyey dhegeystayaal weliba qaybta markaasi xanuunada markaasi qofka loogu qaado dhegeystayaal xanuunkiisa halka laga hayo lagu ogaan karo muddo daqiiqado keliya isbitaalka waxaa dhegeysta laga- lagu- laga- lagaga furay xaafadda islii islii outreach medical center ee dhanka waxaa markaasi ka heli kartaa fa- oo dabaqa koowaad ee california center next wuxuu ku dhegan yahay k f c wadada markaasi weyn ee xiriiriso dhegeysta general wairungi street dhegeystayaal waa xawad- waa xaafadda laba iyo tobanaad markaad imaato dhegeysta ama laba iyo to- waa do- dabcan jolf street markaad imaato waxaa keli leeyaysaa aawa aqiqaan hospital halkuu ku yaala xaafadda islii ka dhankee isla markii waa lagu tusayaa dhegeysta halkaasi booqo haddii aad markaas u baahan tahay inaad appointment dhegeystayaal mise aad markaasi ballan doonayso inaad qabsato imikan qabso lambarkan qoro eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed hadaa mar kale kugu celi waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed sideed aqaqaan hospital dhegeystayaal isbitaalka lixdan iyo afar sano jirsaday isbitaalka caalamiga ah isbitaalka markaas imikan cudurro weliba daaweyn karo isbitaalka markaas imikan wadamada kusii fidayo sida tanzania uganda iyo kenya dhegeystayaal bukaan socodka bukaan jiifka daawada casriga markaas farmashooyinkaad ka heli karta dhegeystayaal waana halkaas ay xaadir kugu yihiin ma aha mid marka xitaa banaanada markaasi orad ka soo iibsan lagu leeyahay isla markii halkaas ayuu qalinka lagugu diga dhakhtarka keliya dhakhtar kuma qoreeyo la soco laba dhakhtar saddex dhakhtar ayaa markaas daawadaada ka fadhiisanayaan daawada markaasi kuu qalanto daawada markaas adiga saxda ah lagaaga doonayo ayaa markaasi lagaaga fiirsanaya kadibna lagugu qoraya hal dhakhtar kuma qorayo kadib dhakhtarkaasi ayaa ah, dabcan daawadaasi ayaa gadanaysaa maanta booqaan ku leeyahay aqaqaan hosbital xaafadda islii warkii ayaa la gaaray dhegeystayaal ee sagaalka subaxnimo waan isku soo noqon doonaa waan isku soo laaban doonaa haiga dheeraan haiga fogaanin dhegeystayaal subax wanaagsan dhammaantiin asxaabtan ku sugan dhanka mombasa hal eber saddex dhibic shan tanariva masalaani gaarisa dhadhaab sagaashan toddoba dhibic hal haas dhanka markaasi eh, dhanka balambala meeru iyo madogaashi isyelo hal eber laba dhibic saddex ayay naga dhegeysanayaan saaxiibayaal dhegeystayaal aad tahay hagaag idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari warkii ayaa dhegeystayaal soo dhegeysateen waa warkii sagaalkii subaxnimo xamdi gurey iminkan bal dhegeystayaasha qeyrka telefoonada intaanan siinin bal aan soo qabta mid ka mid adeega qeybta barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta waa airtel dhegeyso war farxad leh airtel iminka ku keenta adeega xulliga dheer airtel haatan waxaa sii xoojinaysa adeega foji oo aad markaasi ka dhegeysa ismaalada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu markaasi ku siina adeega dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan qofka u isticmaali karo haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso qeybta youtube-ka facebook instagram-ka telegram-ka ma aha mid markaasi kaagooya mise kaa istaagay haddaad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibaayo waayo ma baha mid markaasi culeysa dhegeysa maanta ku birqadka telefoonka casriga ee teltegland kugu dhowe ee telsoona qabta lafta ee telefoji xusna waxaa markaasi lagaa doonaya inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeyso dukaamada airtel dhegeystayaal internetka ee telefoji wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad waxyaalo fara badan aad ka daawato waxyaalo fara badan markaas in badan hamuun aad ugu qabtay waxyaalo fara badan aad raadinaysa waxyaalo fara badan oo aad lahayd dabcan koormaa heli doonaa maanta ayaad heshay dhegeysta telefoonkaada keliya soo qabso kadibna internetka sidaa doonto markaas oo la jahan qaad sida doon waxaad doonto markaas waad ka daawan karaysa oo wanaagsan laakiin dhegeyste waxyaalaha xun waa inaad ka dheerataa sida markaas inaad daawato xirfadaha markaas qofku ka baran karo dhegeysa xitaa hadday tahay raqaanka ama raqaanka qofku uu ka baran karo hadday tahay isqurxinta cilaanka hadday tahay dabcan wax karinta cunada markaas qofka hadday dhibaato ka haysto qeybta cunno karista maanta qeybta youtube-ka teg kadibna ka baro sidii wax loo kariyo sidii wax loo walwalaaqo halkaasi ka baro dhegeyso maanta goormaa si wanaagsan qofka uga faaideysan kara adeega foji waa markaad leedahay telefoon casri ah maantaba soo iibsa telefoonka smartphone hel qadka wanaagsan ee tel kadibna halkaasi kala jahanqaad asxaabtada ehladaada iyo weliba dunida markaasi casriyowday adiga dib ha u guranin oo maanta markaasi la qabso dhegeysta indhaha kala fur waana lagaha qabtiray iminkan ceeli far ma qanini doontid oo ma dhihi doontid yacni isma isma lululi doontid haddii markaas lagaa hagaji lagaa dhisay shirkada isgaarsiinta airtel ee four g dhegeystayaal waatahay dib aan usoo noqona barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codto gobolku iyadoo markaasi saaka diirada ku saaranay dhegeysta habdhaqanka markaas laga doonayo qoyska in markaas uu kusii jiri karo mise uu kusii waari karo waxaa markaas looga baahan yahay dhegeystayaal iyadoo waxyaala fara badan aan soo darisnay waxyaala fara badan aan soo qaadanay waxyaala fara badan aan tusaale usoo qaadanay dhegeystayaal haddaba waan sii wadaynaa si markaasi dadka waxyaala kara haddana usii faa-iidaan dhegeystayaal haddaba waxyaalaha markaasi loo baahan yahay dhegeysa in loo baahan yahay ragga inay markaasi dhibta reerka qoyska ay fahmaan oo keliya ma aha laakiin waa mar weliba joogtada ay ka dhigaan qoyska waxyaalaha markaasi uu aadka u danaynayo qoyska waxyaalaha markaasi uu rajeynayo qoyska waxyaalaha markaasi uu markaasi raalli kaga noqono farxadda markaas uu kaga sii jiri mase jiritaanka waa jiritaanka qoyska ay markaasi ku kooban tahay farxad mar weliba xilli weliba dhegeystayaal ilaa markaasi keliya waqtiga gabadha jawiga uu ka xunya ma ahine waa waqtiga waqtiga gooni ay markaasi gabdhaha leeyihiin ama xaasaska leeyihiin mar weliba sidooda ma ahaan karaan maanta way fiican tahay beri way fiican tahay laakiin waxaa laga doonaya gabadha mar weliba xitaa haddii ayada si ay tahay in markaasi ay noqonin mid markaasi jiifta ah ama gabar mar waliba iska jiifan xanuunsan bogto intaasi ragga ay aada u necib yihiin taasi waa looga digaa gabdhaha ayadan waa markaas inay ka waantoobaan laakiin nink waa inuu fahmaa gabadha waqtiyada xiliyada uu qabo dabcan ee waqtiyada ay qabto uu qaba ma ahan waqtiyada ay qabto gabadha waqtiyada culeysada markaasi lasoo darsaan waa waqtiga waqtiyada waxaa ka mid a dhegeysta ay caadada ku dhacdo waqtiyada waxaa ka mid ah waqtiga ee xaamilada ee weliba waqtiyada ay soo dhawaato gabadha iyo sidoo kale wax ka mid waqtiyada ay dhalayso ama ay dhasho waxaa sidoo kale ka mid ah waqtiga gabadha ay wallacayso dabcan waqtiyada fara badan ay gabadha iskugu jiraan oo afar markaas lagu tilmaamo dhegeyste iyo mar ay markaas iska cajisan tahay laga yaaba xanuun gooni iska hayo ama si ay iskaga hayso dabcan waa baabkeeda taasi waa gooni laakiin way ka baxsata laakiin afarta la sheegay taasi kuma jirto laakiin gabadha markii laleeyahay waa in boorka iska jaftaa waa caado markaas la doonaya qofka inuu lamaanuhu muddo dabcan ay isku qaataan oo markaas aysan is-ilaawin ama sidoo kale aysan is-hilmaamin waxaa arkaysa laba qof oo guriga wada joogaan oo iska warqabin oo is-hilmaamay carurta oo keliya liska dhaldhalaya laakiin hilmaam kale ayaa jiraayo oo markaas dadka iskama warqabaan laba qof oo guriga iska wada joog isla wada joogaan haddana iska warqabin oo aan wada sheekeysanayn oo aan markaas xiisahooda ka wada sheekeysanayn oo horumarkooda aan ka wada sheekeysanayn oo danahooda ka wada sheekeysanayn oo xiisitaanka xitaa gabadha ninka ina uxiistay waqtiga markaasi ay wada joogaan ninka sidoo kale inuu uxiisto gabadha sidoo kale waxyaala midkooda kan kale markaas uu ku sixir karo ama qofka uu kusoo jeedan karo sixirka ma aha qofkii waxyaalihii faallada gacmahii dhulka la gelgelin ma aha laakiin qofka waxaa jira labada qof waxyaala markaas laisku sixray leeyahay ani- adaad maqli jirtay labada qof waa laba qof oo markaas isku dhegan laba qof oo markaas aan kala buqayn laba qof oo markaas aan kala fogaanan laba qof oo markaas yani isfahmayaan isku xiisa qaba mar weliba waxaa markaas la arkaa sheekadooda inay markaas noqoto mid markaas wax tar lah mid markaas doonahooda keli ay sheekadooda noqon karayso mid markaas aan niijib ku keeni kar reerkooda mid markaas sii xoojin karto qoyskaasi laakiin khatarada jirta ayaa markaas mararka qaar ee inaha iska daboolaan laga doonaya ninka in khatarada qaar markaas soo markay lasoo qoyska uu la- ee la soo daristo in markaas uu dhabar adeego sidoo kalena uusan markaas nacablaynin ama sidoo kale uu gabadha afka ku furin ama dhibaato kale ay markaas reerka qoyska usii keenin laakiin hasi jirta aad sii jiri jiritaanka waa loo baahan laakiin mararka qaar in gabdhaha la canaanto haddii mararka qaar haddii haddii la canaanan waayo mise gabadh haddii markaas wax loo sheegi waayo mar qaar waxaa jira sheeko dhegeystayaal ee qofka sida caada uu u sheeken karo laakiin mar qaar waxaa jirta sheeko ee kaftan aan geli karin sheeko waxaa jirta mar qaar ee qofka ciyaar ciyaar uusan u qaadan karin mar qaar waa fiican tahay gabadha ama way fiican tahay in indhaha loo gududiyo waa iska muhiim aad bay u roon tahay aad bay u fiican tahay waxna way ku qabsanaysaa ciddana way ku ilaalinaysaa ciddana wax bay ugu qabanaysaa laakiin ha noqon mid mid mid mar weliba iska markaas iska hooseeyo oo oo mhm, aad iyo aad laakiin marar qaar waa marka qalad gasho marna waa s- oo sixi karta ayadii qaladka ga- dabcan samaysay oo arkaysa inay qaldan tahay ayaa laga yaaba markaas inaad si naxariis ah aad uga jawaabto laakiin marar qaar haddii arrintii ay sii wado indhaha u guduudiyo oo halkaas fadhiiso weliba si canaanan si adigoo qaylinayo oo buuqayo ilaa heer ay ka gaarto yaa ka aaminsiya Hor- ana mar kale samaynaynin yaa hamar iga aaminsiyaa kan dabcan waa muhiim laakiin markii xilliga waktiga sariirta la gaaro mise intii lasii socdo oo qolka loo sii dhaadhacayo waa in markaasi lis- eh, markaasi liscafiyaa oo maanta waa hanaaqaya haddii hala raalo marar qaar raqa waxaa jiraan oo caqli badan oo karti badan oo mar- faham fah- faham fara badan leh gabadhaasi habeenka ma- dabcan eh, eh, gurigaasi habeenkaasi waxaa laga yaaba xitaa inuu ra- asagoo saaka maanta ku qayliya laga yaaba inuu raaligelin waayo maalinta kale laga yaaba inuu raaligeliyo weliba kuwa qaar waxaa jiraan aan raaligelinaynin oo laakiin intaasi xujo keli ay kaga wataan laakiin way isgaranayso gabadha waxay leedahay haddii gabadha wixii la baro soo ma ahan Eh, dabcan haddii qoyska gabadha haddii aan eh, yaan ku- ha- okay farin hadda ka hor alle ha ku dheeraan ka fogow dhegeystayaasha un deenay aniga ragga markaas waa inay dhibaatada ay tilmaamaan qoyska in ay xushaan xush- xulitaanka lagu sheegayo haddii markaas adiga gabadh aad soo xulatay haddii gabadh adiga ay kusoo xulitay qoyskaasi reerkaasi waad imaateen laakiin waxaa markaasi naga go-an sidii aad ku maareen lahaadeen sidii markaasi aad danaha iyo qorshihii iyo dantii aad isku soo- isku soo guursateen sidii markaasi aad meel fog aad kaga gaari lahaydeen xilliga xaaska ay isku cusub yihiin sheeko iyo weliba haasaabo xiiso fara badan waxyaala fara badan baa jiraan laakiin dad qaar waxaa jiraan taasi way soo koomanaysaa laakiin ma la doonayo ilaa hadda waxaa laga rabaa waqti fara badan inaad gabadha wadaga- ah, wadagelisaan waqti fara badan maalin inay ayada sheekayso waqti weliba sheekaysaan ama labadiina sheekada aad isku turtuurtaan in markaas laba qof oo isku mashquulsan xitaa waqtigii sheekada weli mis dhahdeen waqtigii sheekada la gaaray maanta maxaa dabcan eh, waa soo dahaysaa eh, dabcan saaxiibo bo- waqtiga igaga ciyaaraysaa waa muhiim inay ku dhacdo waxaa waan kuu baahana wax baan kuu sheegi rabaa waa in gabadha wax ay sheegtaa waa in gabadha wax ay soo bandhigtaa waa in gabadha miiska hadal ay soo saartaa waa in wax laga wada doodaa waa in qorshaha gu- guriga markaas la wada degaa waa in higsiga fog la fiiriyaa dabcan keliya meesha maalintaasoo keliya ayaa la fiirinayaa la eegin laakiin waa in markaas la fiiriyaa waxa laga sheekaysanayo waxa laga hasaabayo waxa danaha iyo shakhsiga d- dabcan qofka qofka kuli jiro ugu jiro waa in markaas uu dareemaa waa tan keli markaas qoyska uu ku waari kara dhegeystayaal xaaladda cimilada dhacdooyinka si dabcan arrimaha siyaasadda howlahaas oo dhan waxaas gabadha siyaasadda ha kala hadlin ha kala sheekaysanin laakiin arrimaha horumarka markaas dunida ay gaartay ama horumarka markaas iminka waxyaalaha aadka loo saadaalinayo waxyaala- waxyaalaha markaas la hada- la hadalhayo waxyaalaha markaas iminka soo cusboonaaday dabcan nafteeda ayaa markaas gabadha jecel laakiin marka qaar markay siyaasadda imaatana sida had waqtiyada oo kale waa in markaas oo noo daaya gabadha in siyaasadda ayada ka hadashaa ee ku dhahda marayla baa wadataa mise ruto baa wadataa mise farmaajo baa wadataa mise xasan xasan sheekh maxamuud baa wadataa mararka qaar baa u daysa haa waa loo daaya mararka qaar marka laakiin laakiin markii siyaasadda aan lagu jirin ah ah afaarahaas ha kala hadlina hana miiska ha soo wada saarina laakiin hadda oo kale waa inaa u ogolaataa waa inaa dhahdaa oo batulo yaa wadataa safartan ninkee wadataa waa inaa ku wada dootaan na raa'ila baa fiican na kan baa fiican war kan baa fiican muxuu ku fiican yahay Wa- waa inaa dootaan aan aragno ninkii reeya aragno xitaa waa in markaas aad eh, meesha miiska soo wada saartaan ninkii reeya ara- aan aragno waa muhiim waa inaa markaas qofka asagana eh, dabcan waxyaalaha markaas eh, diiniga ah, waxyaalaha markaas qofka su-aal uu qofka qof kale uu ge- keeni karo diiniga ah ayadana sidoo kale meesha in la soo geliyo marar qaar waa muhiim waxyaalaha markaas dooda ke- keeni karo ayaa loo baahanya in mararka qaarkood uu xasuusiyo in qisaskii xiisaha waxyaalaha markii lasoo maray bilowgii sheekada bilowgii xiriirka bilowgii guurka bilowgii doonitaanka ilmaa heerka markaas iminka ka gaarayso in markaas dib isku soo xasuusiyo marar qaar waxa laga yaaba marka gabadha hasaabaha la samaynayso in war hay wareerinin war maxaa rabtaa telefoonka inay kugu jirjiraysa telefoon sina nooc ee kaaga dhigaysa inay markaas ka cararaysa inay ka war maxaa nafta igu keenta war maxaa iga rabtaa marka mar laygu fala inay ku lahayd laakiin marka dambe waxaa laga yaaba gabadhii inay calaf isku hesheen oo guriga markii dambe ay ku imaato wixii bay xasuusinaysa ilaa markii dambe ay ka qosasho gabadha gooskeeda dambe aad ka aragto wala dhib waa isla soo marray dabcan waxaas oo kale way ku faanta ayada in la xasuusiyo sheekooyinka muhiimka ah waa mid markaas looga baahan yahay waxyaalaha kale oo markaas gabadha xiisaha faraha badan u yeeli karo dabcan xitaa mar qaar in aad xiisaha markii u yeeli kara laakiin xiisaha markii laleeyahay laba qof isku yeeli kara mise xiisaha qofka qofka kale u keeni karo qofka markaas doonayo in dabcan guul uu ka gaaro qoyskiisa ama in markaas reerkaas uu sii jiro dabcan ragga way kala fikir badan yihiin dumarkan way kala fikrid badan yihiin dabcan gabar ayaa rabtaa reerkeeda inuu sii jiro reerkeeda inuu dhibaato soo gaarin reerkeeda inuu burburin reerkeeda in markaas waxyaala aan laga sheegin reerkaas inuu dhowrsanaado ayay markaas aad u jeceshahay danaynaysaa laakiin mararka qaar waxay leeyihiin raggii ayaan fahmi la'nahay raggii ayaa nooc kale nagu noqdeen raggii ayaa guryaha fahmi la raggii wakhtigii markaas dabcan lala hasaabayeen lala sheekaysanayeen iyo hadda wakhtigii markii guriga la imaaday farqi ayaa markaasuu kala dhexeeya waa dhibaatada markaas iminka reerka ka haysato gabadha haddii ayada markaas ka go-an tahay reerkaas way u dhabar adeegaysaa waxay sii adkaynaysaa qoyskii xiriirkii reerkii ayaa markaas sii adkaynaysaa laakiin waxaa laga yaabaa in reerkii qoyska inuu fahmi la'aya ninkii marka hore guriga aasaasay inuu fahmi laya mise waxaa laga yaabaa inuu garanaynin maxaa ajendaha maxaa qorshaha maxay tahay waxyaalaha markaas laisku soo guursaday maxaa gabadhan muslimied gurigaad u keentay maxaa gabadhan ka rabtaa maxaad ugu soo guursatay maxaa dan ah maxaa kaaga xiran dabcan hal habeenkii ama dabcan maalintii ama asbuucii dabcan markay kaa dhamaatay shahwadii haddana ma kasii cararaysaa may waxaa loo baahan yahay maxay tahay waa higsiga fog tan beri beri damba ma ahan laakiin waxaa soo socda bal eeg bal adiga yaa halkan kusoo gaarsi hooyii aabbaa kula soo rafaadeen hooyii aabbaa kusoo dhaleen hooyii aabbaa kusoo bareen hooyii aabbaa kula soo tacaaleen hooyii aabbaa xaaladaada xanuunka caafimaadkaad waxaad dhan markaas ka way cuntadaada wararka ma ahayin laakiin ilaa marka dambe aad ka soo weynaato adigana markaas aad soo qayn gartaa dhahday aaba nin reer baan u baahanay qoys baan u baahanay gabadhin aa markay dhahda aaba nin baa la imaanaya qoys baa reer baa inigu soo socdaan oo markaas waa inaad markaas ixtiraam qadarin markaas aad isku soo dhabaysaan maxaa adiga afkaada ka soo bixinaya haddii aad reer dhaqanaynin haddii aad markaas adiga fikirkaada maskaxdaada aadan lahayn haddii aad garaadka adiga aan lahayn oo qoys aad ku maarayso aan lahayn maxaa markaas arrimahaas iskula imaanaysaan maxaad u wada sheekaysanaysaan maxaa u wada keenaysaan laakiin muhiimadda ayaa keliya dadkan in markaas lasku lasguursado waa lasguursado gabadhi waa la guursaday oo reer bay dhaqanaysaa oo keliya beri dambana gacmahay tataagaysaa farey tataagaysaa asagana waa warkaasoo sheekada waba kasoo xirmata wuxuu leeyahay dabcan gabadhii sahmi weyne dabcan fahan ma aha sheekada waxaa laga hadlayo fahanka waa muhiim laakiin waxaa laga hadlayo maxay tahay marka hore adiga waxay kaa ahayd maxay ahayd waxay adiga marka hore ka ahayd maskaxdaada ku jira maxay ahayd gabadhan dabcan markii aad u baahnayd qoys inaad dhisanayso maxaa marka hore adiga xayntaabkaada u ahaa dabcan qofka waa inuu box out of box markii luleeya qofka waa inuu fikiraa meel fog u kasii fikiraa gabadhan waad guursatay maxaad tamininaysaa maxaad rajaynaysaa maxaa kordhi karaa maxaa imaan karaa maxaa qofka uu la imaan karaa maxaa sidoo kale aan kusii dadaali karaa maxaa liga baahan yahay maxaa qorsheyu yahay dabcan qofkan dabcan maku liibaani doona waxyaala fara badan in qofka asaga miiskiisa uu soo saarto maskaxdiisa uu dhakab ku siisto ayaa qofka muhiim u ah dhegeystayaal iyadoo taasi aan ka duulayno ayaa rag badan ayaa haddana markaas caado u tahay in xaasaska ay markaas u sheekeeyaan shaqadooda yuliba duruufahooda shakhsiga ah ama markaas waxyaalaha qofka danahooda ama gabadha danteeda aadsan ugu jirin laakiin duruuftaada keli ah ma aha mid markaas adiga soo bandhigayso oo qofku keli ka fiirin laakiin ayadana duruufteeda fiiri duruufta markaa ka sheekeynayso waxa laga yaaba gabadh inaad leedahay gabadha mid markaas anfaca iyo anfacaysa ma aha gabadh markaa mid reerkan sii wadi karta ma aha adiga duruufaa qabtaa dhibaataa leedahay sidoo kalena ayadana duruufay leedahay laakiin duruufahaas bal isku wada keena bal wax ka soo saara halkaasi ayaa keliya markaas reerka dabcan lagu hiloobi karaa ama sidoo kale looga bixi karaa dhibaatada tani waxay markaas gabdhaha ku beertaa dabcan in markaas gabadha ay noqoto nin caado qaato ah oo markaas dareen weliba iyadoo ubadkeedu darajo ay doonayso inay ka gaarsiiso mise asaga u rabo darajo inay gaaraan haddana waxaa laga yaabaa in labada qof meel markaas qof kale uu nusqaam ka qabo laakiin qaabkee nidaamkee darajadee la rabaa in markaas laga gaaro qoyska eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal iba- idaacadda star f m codka gobolka qoybari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal qaadka telefoonada waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan Eh, dhegeystayaasha waqtigii waxaa la gaaray aan qaadka telefoonada markaas u furi lahaa markay soddonka iyo shan ay gaarto ayaa markaas qaadka telefoonada dhegeystayaasha u furaya sharafta iyo qaayaha iyo qadarinta iga mudan dhegeysta laakiin marka hore iyo ogolaada inaan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta airtel iminkan soo qabsan lafta airtel dhegeysta waxaa markaas lagaa doonaya in laga xaqabtiro dhibaatadii baahiyadii faraha badnaa in badan aan la tacaalaysay in badan markaasi a qabto aan lahayd sideen ku helaa qad markaasi dhammaystiran qad markaasi xawaarihiisku aadka u sarreeya ee iminka four g ayaa lagu keena dhegeystayaal airtel haatan waxay sii xoojisay airtel four g aad markaasi ka helayso ismaamalada kala duwan ee dalka adeega four g wuxuu markaasi ku siinaya adeega dhegeysta mid fudud oo si wanagsan qofka u isticmaali karo haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso qaybta youtube-ka facebook instagram-ka telegramka mid markaasi kaago ee ka istaagaya ma ahan haddaad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibaayo waayo ma baha mid markaas cunaysa dhegeyste maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee airtel taglaanta kugu dhowa airtel soona qabsan lafta airtel foji xasno waxaa markaas lagaa doonaya in la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeyso dukaanka airtel oo iska fiiri waa ina markaas dhahda warayaa lafta airtel foji mi ku qoran yahay iska fiiri waxaa dhahda warayaa laayinka ay siinayso foji mi ku qoran hooyo hooyo fiiri left- lafta ee foji mi ku qoran tahay ha hadduu ku dha soo qaado hadduu ku dha maya war iga celi lacagtaydiisii xusno waxaa markaas lagaa doonaya qofka inuu lito kaarkiisa aqoonsiga markuu tagaya dukaanka airtel airtel internetka foji wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad ka daawato waxyaala fara badan qaybta weliba youtube-ka dhegeystayaal in qofka xirfada fara badan uu ka baran karo sida markaas isqurxinta gabadha markaas inay isqurxinta qaabka cilaansaarka loo bara loo saaro qaabka markaas gabadha afka loo guduusado sidoo kale indhaha markaas in la suro ama indhaha markaas in la qurxiyo sidoo kale sanka in san dhuuban markaas laga soo saaro gabadha Waa qaabka isqurxinta ay kamid tahay leeyahay waa qaabka make upka dhegeystayaal ee gabadha markaad aragta een, aroosada ah gabadha markaad aragta markay xaragoonayso gabadha markay xaflada aad socotay arkayso gabadhaas la dhudhuubinayo gabdha ayaa markaas qaybta xirfadda ka soo bartay qaybta youtube-ka dhegeysa adigana waxaa doonaya waa gabdha ka shaqaysanayaan adigana ka shaqaysaan ku leeyahay saaxib ayaa dhegeystayaal haddaba sidoo kale qaybta markaas isqu- een, cilaansaarka ayaa ka mid ah qaabta waxaa ka mid ah dhegeystayaal qaybta wax karinta in gabadha sidoo kale wax badan ay ka baran karto een, ama youtube-ka ay ka baran karto sidoo kale ciddada reerkeeda ay ku baareen karto sidoo kale xitaa maqaaxi ay ka furan karto qayb wax ay ka barato youtube-ka dhegeyste waxaa markaas kuleyna maantaba ka faa'iidayso dhegeyste shirkadda isgaarsiinta ee teleqabka leenka foji soo qabso dhegeyste ma- goormaa si wanaagsan oga faa'iidaysanaysa adeega foji oo markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibso ee telefoonka smartphone oo helqadka telefoonka wanaagsan ee airtel dunidan casriyooday la jahanqaad dhegeystayaal aan kugu daro dhegeyste shirkadda ee markaas imikan caalamiga ah ee dhanka caafimaadka u qaabilsan ee qaqaan hospital imikan waxay sana jirsatay lixdan iyo afar sana ee qaqaan hospital nairobi ayaa markaas imikan waxay u- u da- u dan leedahay sidii markaas qoysaska reerarka dadka isjecel ee markaas xanuunadooda iyo caafimaadkooda oga shaqo leedahay afartan dabcan waxaa leeyahay qaybta xaruntiisa dhexe ee main hospital puntland ayuu ku yaalaa bukaan jiifka bukaan socodka imikan waxay sidoo kale ku siifidaysaa sii gaaraysa dhanka kenya uganda tanzania waxaa markaasi ka go-an leeyahay sidii xaaladeeda ama qofka xaaladiisa heer markaasi dhammaystiran oga go-an in markaasi heer waa dabcan in la helo ee dhaq- dhaqaatiir heer sare ah oo qof markaasi eh, takhasuska gooni u leh oo markaasi qofka ka dabiibi karo sidoo kalena siin karo talooyin ay caafimaad ee ku saabsan isbitaalka waxaa markaasi joogan afar iyo labaatanka saac boqol iyo labaatan oo markaasi specialist ah takhasuska caafimaadida markaasi kala duwan markaas u joogo sida xanuunka markaas e n t-ga xanuunada markaasi kanikariska dumarka xanuunada markaasi kansarka xanuunada kaalida xanuunka macaanka qalliinka guud qalliinka markaasi maskaxda ee dhanka ma- xanuunka marka marka- maqaarka xanuunka ilkaha waxaasoo dhan iyo weliba shaybaaradii casriga ugu dambeeya dhegeysan iyo weliba farmeeshaashii ee casriga ugu dambeeya ee daawo nooc waliba aad ka heli karto dhegeysan mashiinadii qofka xanuunkiisa lagu ogaan karo meel halka laga haya dhegeystayaal waxaa sidoo kale dhegeysta lagu leeyahay afar iyo labaatanka saac isbitaalkaas uu ku furan yahay dhegeysta waxaa sidoo kale markii daawada lagu qoro hal dhakhtar kale kuma qoraya waxaa markaas isla kashana isla fiirsana daawada ugu haboon ugu fiicana kuu qorayaan saddex ilaa iyo afar dhaqaatiir oo specialist ah dhegeysta ku taqsa daawooyinka wuxuu ka iminkan xaafadii silya ayaa loogu keenay haddii markaas safare kala duwan u geli jirtay maraykanka meelo kala duwan xanuuna u aadi jirtay laakiin had iminkan halkan ayaa loogu daawanay xaafadii isliya dhegeystayaal isliya outreach medical center wuxuu ku yaalaa dhegeystayaal california center wuxuu ku dhegan yahay k f c wadada markaasi weyn ee general wayrungi street dhegeystayaal xaafadii isliya maanta gaar oo booqaan ku leenahay haddii aad markaasi ballan aad u baahan tahay inaad qabsato haddaba lambarkan qoro meel ku qoro eber toddoba saddex eber eber hal hal hal sideed sideed sideed sideed haddii mar kale kugu celiyo lambarka waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed eber waa zero seven three zero zero one one eight eight eight dhegeystayaal eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed lambarkaas ay wici kartaa dhegeystayaal iminkan bugarayso oo waxaa ku dhahdaa waa inii soo socdaaye bal dhakhtarka haliisii ballimiyo taasi ee iminkan markaasi caafimaadtaada xaaladaada caafimaad halkaasi kalagala socon kartaa dhegeystayaal idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan arrimaha qoyska saaka markaasi diiradda ku saaran barnaamijka oo qamiis weliba aad ka dhegeysataan halkan idaacadda star fm yuusuf bakad ee barnaamijka daadinaha dhegeystayaal hadda maxaa sababta ma- ni- dabcan nidaamka qoyska markaasi la doonayo inuu ku waari karo waa nidaamkee waa qaabkee maxay tahay hanaanka laga doonayo qofka ninka ragga iyo sidoo kale gabadha waxa markaas laga doonaya roorka qoyskaas uu kusii waari karo kusii jiri kara dhegeystayaal sidaa maqlayseen xitaa markii marka- mararka qaar markii laqa- laisqabsado waxaa laga yaaba ninkin oo dha gurigayga bax ha imaan gurigayga waxaa markaasi gabadha ay noqonaysaa gabar markaasi la cunsurin- la cunsurineynayo ama gabar laga dhigayo in markaasi gabar dhaxal ay ka ahayn guriga waa geli- danteeda ama markaas waxay isku qaadanaysaa gabar jaariyada taasaa laga doonaa ragga inay tahay midda markaas gabadha nisabdarada ku keeni karto oo ay ka shalaynayso in qof wanaagsan markaas ay dhisan laakiin haddii markaas laba qof maskax isla leeyihiin fikir aqli iyo weliba nidaam ay doonayaan reerkaas inuu kusii jiro kusii waaro wuu sii jiri karaa weliba kaalinta koowaad waxaa ka qaadan karta gabadha ilaa maa ninka uu ku xumaada ma ahine uu noqda nin aan waxba garanayn nin waxba aan fahmaynin nin markaasi iska socdo oo keli ah waa la dhalaay dhal maqle alla ilaahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber waa eber toddoba waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka ugu war barnaamijka noo daafuraya soo dhowo waan ku salaamayaa waa ka gudbayaa dhegeystayaal fara badan doonaya barnaamijka inay ka qabtaan waa ku salaamaya wacalaykum salaam haye آه، زنجيز ما هو ميرو waa ninkii xuseen jiis ahaa mauwa haye istimaaci uuna soo socday kumana arkin isliikun u arkin maxaa u wacan استماع وعواي تار لباتن اللي هو بشان waa qamiisa soo qamiisa soo socota weeye اه sax haye xuseen jiisow soo dhowow بلاوانا طبن ساعة طبن ساعة بلاوانا aad yaad ka qayb qaada barnaamijka istimaac waa lala socdaay waxaan kuu sheegayaa horta niyo hablaha waxaa weeyaan in waxaa jira dumar musturaad aa jira oo diinta u bax sax
markan waxaa jirta labaatan usul oo laga shaqaynaa haye labaatan usul labaatanka usul waxaa weeya Mhm.
afar afar lagu laga shaqaynaa haye afar aan lasoo qaadaynin sax
afar laga fogaana haye sheekada tabliiqda miya marka oo s- qaabka ay eh, siyaasadda waxaan loo ogoleen afar afarti aa labaatan nusul waay haye Eh, lixda sifo oo noloshaada adduunka intaad ku nooshahay lix sifo haye ayaa la doonaa in laga helo lixda sifo aliimaan walyaqiin kelmatu dayib laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah aad yaad asalaata taata alkhushuuc walqulu alcilmu maca aldikri ikraam muslimiin ikhlaasu niya dacwatu naas ila allah khuruuj fi sabiilillah haye afartan haddii hablaha la baro ha weligood dhib ma keenayaan waa afarta raggana markaa waa ka aa raggana waa ka colo lagu liino afarta ku soo celi ah, ku soo celi afarta a macneeye marka
afarta laga shaqaynaa ha afar laga fogaana afar aan lasoo qaadaynin afar afarta waa labaatan usul waay afarta hadda u muhiimsan oo qoyska kee waay markaa waa tee marka waxaa weeyaan aha
afar waa siyaasad lagama shaqaynayo sax
hebelaa saan yidhi iyo sheekh fulaan saan yidhi lama lama sheegayo haye
ma garatay aad yaad ceebaha dadka lama sheegayo sax gabadha hadday baxdo hataa saddex beri ay baxdo Ah.
ninkeeda la baxo aha weligeed dhib ma imaanaya intee ula baxaysaa
dee quruuj baa loo waa baxaya.
quruuj waa quruuj fii sabiilillahi miya martaas aa dumarka baa israacaya dumarka gooni way guriga ay tagaan raggana masaajidka ay joogayaan aad iyo aad wax is arkaa ma leh sax mikrofon unbaa loogu shaqaynaya tartiibta la baraya ha aad iyo aad tacliin guriga laga qabanaa sax aad iyo aad tacliin subaxdii markii afar saac la gaaro aha maalin kasta haddii tacliinta tacliin bayt a la yidhahdaa ee la baro oo gabadha guriga intii Weligeed.
loogu tego wax yar in yar in loo sheego tacliintii wax yar diintii wax looga sheego aa marka waxaa leedahay weligeed dhib ma imaanayo buuq dhibaatana ma imaanaya reerkan wuu Ma barukoowayaa imaanayo. aa waa barakoobaya haa aad baa mahadsanta xuseen jiis markaan insha allahu sida khayr qabto alaana waafajiye aad iyo aad saasay ogaanaysaa markaan waxaa weeyaan aha dumarkana mhm waxaa la yidhi haweenkii geela waa la hidiraaca haye maxaa ula jeedaa
macnaha haweenkii geela ge- waa la hidiraacayo aha geela kee qoor aha baa la yidhahdaa keeba hoorna caano badan baa la yidhahdaa haye geela gidgididuna hoorka ah haye dumarkana waa ina hebel hebel baa loo guursadaa iyo hebel iyo hebel kale ha sax beryahan qaar qanjirabaaba soo baxay haye gabdhahana in wax laga sheego waa ceeb gabadha haddii guriga aad u buuxiso aha guriga iidaa iskale adiga iida horteed meel alaab lahayd may gabadha alaabta guriga banaanka ugu baxan yihiin waa ceeb sax
saqirta soomaalida kumaba jirtoba haye noocaana dee ilmaha beryaan soo baxay yooyooga baa noocaa lagu arkay haye waxaan ka qaban karna lamaleeya macasalaamo baraada aad baa mahadsantahay xuseen jiis macsalaamaad ku leeyahay anigana saaxib uu mahadsan yahay saaxibkaasi qaab qurux badan buu noogu daafaray barnaamijka soo dhawow ku salaamaya wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu alxamdu lilah magacaaga siyaad cadow een, s- ka qayb qaada siyaad cadow barnaamijka tanariva miya
amaya lag dheera lagdheeraas okay soo dhawow
waadhow walaal horta maxaa weeyo ilaahay horta qaabka dadka allaha waafajiy amiin
waxuna waafajin waayo ilaahayna waafajiye haye ka qayb qaado een, fadlan waqtiga waqtiga socda hubsi kuwan horta sidankan horta bilcaanta horta adduunka maanta maxaa waay horta ni- ni- bilcaanta aada keligeed lama saarayo raggaa ugu dhibaato badane ha
labada indhood waa isku hurdaana ma kala hurdaana dadka horta maxaa hadduu kala maarmo wuu kala joogi lahaa haye
mar haddii wixii aada ka maarmin aha
inaad u tanaasuso ma fiican aha
Eh, bilcaanna hadde kol horaa balyid ama u samar ama ka samar haye
haddaad u samri waad waa anaad ka samar sax
waxay sheegaysa iyo wax ay ku dhaqanaysa iyo macnaa hadda adka aad dhahay waan fiirin waqtigaa kaa dhammaan haye
adigana kama joogaysa meesha awlaad baa laga rabaa sax
marka aniga maxay ila tahay ragga waa qawaamiin bilcaanta ilaa xilkooda la saaray waxyaalaha qaarkood oo maarata muslimiinta aan ku fic- aadanimadan aan ku jirin oo gabdhaha lagula dhaqanaha laga daayay aad baad umahadsantahay saaxib Xus- eh, siyaad cadow xigaha kale qadka telefoonka soo dhawow ku salaamaya halo soo dhawow halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
xuseen faliir xagar jirir xuseen falliir xageer jareer haye hadda waan fiicannahay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin aad iyo aad haddii aan u guda galo aha
new dunida waa iska hallawdee aha
dadkiiba wuxuu wuxuu af ka bartay buu kala teg iyo un iskhilaaf iyo wax aan isku samraynin samarka horta muhiim ee samarkiina lama hayo haye النبي صلى الله hadday naagta samarto ama ninka uu samro aha maba maba la kala bixin aad iyo aad dulqaadkii baa iska yaraaday sax dunidii baa iska kullaatay oo dhalintii ma garanaysa Ah.
shaqa la'aan baa ku dhacday marka dunida hadday kulaato marka magabdhi hablihaa lagu kacaya haddii maxaa loogu keeni waaye dulqaadkii baa kaa dhammaana mogtay haye
dulqaadka horta saasuu u yaraado marka guri qaranti nafteeda ma haysato dhaqaale ma haysato dawladda xaggeeda dhaqaale kama socdo wadankii meel laga shaqaysan ma laho ilmihii kuwii oo isguulkii soo dhameeyen baa shaqalaane haye
marka ku baadiyaha iska jooga oo xoolo dhaqatee xoolihii abaar ka dhamaysay oo kiilkii loo qaaday yaraa haa Haa.
Ha- xaguu dulqaadka ka keeni
haye Ama- ama xadarkii oo geedaha laga guranayeen egan wayba dhamaatay bo geedkii baa iska angegay bilaa roob la-aan marka maxa- marka maxaa marka maxaa maxaa hadalkaa muxuu kusoo wadaa marka
haddii nin ilaahay xaggiisa loo noqdo ood maasday masaajidyaha la galo waxaan inuu ilaahay laga bixiyo un dadkadaas aan ku cararna ma garanayne marka wax yar haddii laisku dulqaado waa la kala soconaa leedahay de maxaa kale nih intii la iskula joogi dulqaad baa duu meesha ka imaan waaya horta aad waa mahadsantahay xus- eh, xuseen falliiro waa mahadsantahay saaxiib waa mahadsan saaxiibkaas xigaha kale qadka telefoonkaa siinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal barnaamijka idaacadda star fm cunto gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan arrimaha qoyska hoosaaka diirada markaas ku saarayna dhegeystayaal arrimaha markaas loogu ba- looga baahan yahay qoyska inuu kusoo waari karo kusiini jiri kara dhegeystayaal waana qaabkee nidaamkee markaas looga baahan yahay reerka gabadha kaarinte ka go-an waxaa sidoo kale ninka maxaa laga doonayaa sidee laiskugu dulqaadan karaa sidee laisku fahmi karaa sidee markaas yi- yoolka mustaqbalka qoyska looga dhigi karaa mid markaas fog dhegeystayaal balse uusan ahayn mid koob iyo laba iyo sid- saddex habeen iyo laba bilood hal sano laba sana uusan ahayn sidii markaas waalidiinteena ay markaas in badan waqtiyo fara badan ay iskula soo jireen dhegeystayaal laakiin iminka waxay noqotay dabcan arrinta in markaas laisku fahmi la- isku fahmi layahay oo markaas qoyska dadka qaar ay fahmi layihiin ay garan layihiin laakiin maxaa laisku guursanayaa dabcan ma dhalba waan dhalayaa dhal bal anigana aan fiiriya bal inaan dhali karo tolow wax baa igu dambeeya arrimo fara badan oo waxaa jira iminka markaasi dadka qaar dhalinta qaar ay markaas iminka isla da- eh, isla furayaan ama isla marayaan ma taas baa sheekadu mise way ka duwan tahay mise sheekada meel kale ay naga jirta qadka telefoonka xigaha siinaya star f m soo dhawow الو السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga اسحاق برانو اسيلون كسو هادلا isaaq maxaan kugu daraa
اسحاق مرسل mursal soo dhawow isaaqow
haa waa ladanay nabadaan sheegayna walaalow nabadaan barinay shukran haye
marka de ina adeerow m- mooshinka waa maqlahay aad ka hadlahaysaa haye
Eh, horta adduunyada sidii hore maaha oo wiil ra- waxaad raadinaysaan oo hadda hawada dadka aad u aad ku baraarujinaysaan oo aad ku hadlahaysaan ay way dhamaadeen oo qarnigoodii baa islaaday haye
marka eh, dhaqaale waad arkaysaa cidda haddii subaxan loo dareerin jeeb la gadaayo ari la gadaayo nool la gadaayo ma lehe waa inay jeebkaada aad ciddi ka masaruuftaa jeebkaadin waa eber haye
marka dhibka ugu weyn oo dhaqaalaha mase burburka keenaya waa kaas ho marka waxaa leeyahay dhaqaale la-aan ayaa dhibaato keenaya saan isku fahmi yaa la-yahay dhibaato keena haysa haa hadda waxaa la rabay labada qof eh, ninka iyo naagta inay isu safraan ninka waxa ma haysta in la dhaho niyada la gashada ayaa la rabay haye
haddiiba niyada la gashanin oo dheed- aad dhahdid, eh, lacag maxaa laii siin waayo mise dhaqaale intaas maxaa laii siin waayo daan dhahad laakiin tay t- waa- se- hod- halkan waxaa laga hadlayaa isaaqo isaaq mursal soo ma ahan haa siduu qoyska ku waari karaa kusii jiri karaa higsi loo yeelan karaa waa shay muhiim ah qofka Qoyska- kale labada qof isku fahmi karaan gabar haddee danteeda keliya ay ku xiran tahay waxaad sheegayso
haa dhibaatay leedahay ninka hadduu taa ka cabsanaya dhibaatay leedahay marka ma kala teg ba marka xal u noqonaysaa waa inay is aqoon meesha ay jirtaa waa inay is sabar meesha jiraan waa in lisfaham lisfahansanaadaan labada qof Aad iyo ee aad.
guriga joogto waa inay isfahansanaadaan ah
dhaqaalaha yaalla waa inay iska warqabaan Sax.
wixii soo socda oo lahaya in inta ninkan jeebkiisa hadday ku jiraan laga rabin waa inay xasuusataa ayadana ha hadday taas xasuusin oo niyada ay u sheegto guri dhaadheer iyo dad meelaa lacag jawaano wata iyo ee gaariyaal socda hadday niyada u sheegto ciddi waa burburi wax haraaya ma laha marka mustaqbal fog ma yeelanayo qoor- qoyskii
haa mustaqbal waxay caabi jirnaa niyada la gashanaa mise mid mara fiican qabto oo mise mid gaari wadato oo ayadoo kale naag la qaba ay arki balaayo meeshay ka kacday
waa tahay
marka si liyeelo ma laha samirka waxa ka wanaagsan waa inay isfahamsanaadaan labada qof ee guriga iskula galban waa muhiim taas aad iyo aad
taasba hadday jirin waxa ismaqal ama dhaqaalo ama dhaqan ciddaas ka soconaya ma jiraan
waa hadal sax ah muhiim ah mahadsanid isaaq mursal
waaya walaal shukran isyeelow inaga soo wacay saaxiibkaasi xigaha kalean siinaya inkaasoo hablihii saaka ayaga markaasi ay geedka g- gadaal ay ka mareen markay usha ku socoto waa la garana ayaga soo dhowow halo star f m qadka telefoonkaad ku jirtaa soo dhowow waan ka gudbaa dhegeystaasi inkastoo uu mashquul uu telefoonka ka dhigayo inkastoo dhegeystayaal aad u tiro badan markaasi doonayan barnaamijkan ay ka qayb qaataan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha khadka telefoonka ku jira soo dhow calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ku salaamaya haye
waa mahadsanta waa cabdinaasire cabdinaasir eldoret miya
haa saaxiib soo dhow saaxib waa mahadsantahay niyo waxaa la yiri horta cudurka fardaha kaa gala haddaad dameer ka raadisa Dhibkeeda waa.
haleelaysa daawadiisa aad iyo aad haye marka aniga waxyaabahan la leeyahay kaan waaye shaqa la-aan baa dhacday iyo waxaa ula marka marka waxaa- marka waxaa- marka marka waxaa ula jeedaa dumarka mise ragga maxaa qaabka ula jeedaa maxaa ula damacsan tahay hadalkaas maya wax ra'yiga ah ee shaqa la-aan baa jirta iyo kaan waaye dulqaada yaraada waxaas anigu ma aaminsani Eh, maxaa aaminsan tahay
anigu waxaan aaminsanahay gabdhaha ayaa dhaqanka ka bedelmay oo gabdhihii waxaa dhaqankii hore ee naqini waa laga bedelay ha haye
dhaqan gaalaa lasoo baray gabadha waxaa iskuul bay kasoo baxday waraaqay wadataa adiga kaa waaweyn haye
waxaa lagu soo qufulay ee ra'yiga ah nin iska celi
oo hadalkiis oo oo hadalkiisa dhegeysan hadalkaada ha maqlo haa waxaa hadduu kula hadla tarmuush ku dhufo dacadka afka ugu dhufo
sax nin waa wuxuu kuu sheegi nin haye wuxuu kuu sheegi shaqayso meeshaa doonta mar habeeni dharar waktigaa doonta guriga imo marka qufulla lagu soo dhejiyey ayaa maskaxdooda ku rakaban gabdhaha waa sheeko kale cabdinaasarow haye hadda gurigan hadda waxaa ka taliya hal qof un madaxweynaha guriga waa ninka haye Ah, gabadhan waa wasiirka arrimaha gudaha ha sax
marka arrinta horta halkaa in laga abbaara ayaa ha wanaagsan shaqa la-aan shaqa la-aan weligeed ay magaalo jiri jirtay waana laysqaba jiray dhib waa dhibkaan iyo kala boodkaan ma jirin sax
marka waxaa gabdhaha waxaa waaye ii sheeg adiga gaalo ayaa maskaxdooda rogtay waxay aaminsan tahay nin abkiisa qiimaba kama qofkaaba maxaa macnaha waxay u aragtaaba qof iska saaxiibo ay yihiino hadhowna ciday doonta kale ay la qabsan karto sidaasay aaminsan haa arrinta halkaasay ka fakatay aad iyo aad Mo- haye moodi annaga sidii un baa nahay waana shaqaysanaa maxaan ku idhahdaye wixiina looga baahanaa mas-uuliyiidna guriga waa dhiibna hadda fiiri tusaale oo kale haa gabadhaad qabtaa aha.
Een, wax kasta haddaa guriga u dhigto kuma qanacsana waxay ku qanacsan tahay inay werwareegto magaaladaas maarata waan shaqaynay kuleed maxay shaqayn
waa tahay adi weligaa ma aragtay adi weligaa miya miyaad aragtay na xoole ay islaan soo shaqayso meel yaadla weli ma aragtay adi haye marka waxaa waaye islaan malaha waxaa waaye meel kale ayaa u muuqata owcad dan kale aad u socotaa dhagalaay wax maqal
meel kale u socotay dheglahay wax maqli miya haa si- waa sidaa arrinta halkaas marka waxaa waaye annagana hadee hadalka annaga hadii la maqli waa waa la kala tegaya aada umaadsantahay cabdinaasir way ku maqlaan kolba ani jawaabtooda ma haya ayagun baa jawaabtooda ku hayaan waafsantahay saaxib ani jawaabtooda dhadhexaad baan ka ahay gabdhaha jawaabtooda ayagaa ku hayaan ayagaa kusoo wacayaan ayagaa ku jawaabayaan ayagaa sheegayaan dabcan ayaga hadda la hadlaynaa waxaan la hadlaya ani la hadlayo keliya waa raggii iyo dumarkii baan la hadlayaa sidii reerkii ay ku wanaajin lahaayeen ku qurxin lahaayeen horumar lagu gaari lahaa fo- yacni higsi fog yool fog ay gabdhihii iyo raggii ay markaas u ya- u u yeelan lahaayeen u noqdo qoyskaasina qoys markaas waaro oo jirid oo jiritaankeedana markaas ee waxyaalo fara badan uwad fara badan kheyr badan ay markaas kasoo baxaan haddii markaas hadda cabdinaasir iyo dhegeysay kasii horey isaaq mursal iyo dhegeysay kasii horeysay eh, xuseen eh, falliir iyo siyaad cadow iyo xuseen ji- jiis iyo asxaabtaasi dabcan haddee gabdha ayaa markaas ayagana jawaabtooda u hayaan aniga uma hayo dhexaad baan ka ahay wixii wanaag ah wixii san ah wixii markaas lagu horumarin karo qoyska wixii eh, kaalmo ah ayadana qoyska oo markaas eh, kaalmo markii lagu leeyahay lacag ma ah laakiin hadal naseexa ah hadal wanaagsan ayagana waa baabkeeda soo dhowow waan ku salaamaya alo alo haye magacaaga
waa xuseen faliro soo noqdee xuseen falliir ha- fursaddaas intee ka heshay dadkina way qaylinaya waxay leeyihin fursad nasiiyey nasiibkaada laakiin hade waxa hade waxaa waaye nin walba waa nasiibkiisa nasiibkaada calafkeyga ii yeele aad yaa soo dhowow xuseen falliirow calafkeyga aad u wanaagsan baan u waan malay arkayaa inaan ilkaha isku qaban la-ad weliba waan arkaya xuseen falliirow
nin yahow horta gabdhaha in la eedeeya ma fiicno haye
gabdhaha hadday iska shaqaystaan horta way u martaa oo raggii baa qudaad iska noqdoonniyo maanta oo dhan si dib loogu qayli caawa cilmihi waxba lagama ogo gabadhi wax lagama ogo waa lagu sugahayaa hadda qof la sugayo aan baxid iska saaraynin bilcanta bal ka waran haye cilmihii wuxuu ku jiraa dugsi haye
wuxuu ku jiraa iskuul haye
iskuulkii aabihii lama socdo Hay.
dugsigii lama socdo laaman qaada unbaa la qaadane aha xabad sigaar unbaaba lagu dhufan hor unbaaba loo sii socona magaalada wax laga soo qaban mala wixii la haysta saaka ciddi waa laga soo qaaday gabadhi maxay ku adeegan moogi
war nin yahow bilcaanta waa garteed waxa raggii la dhahayaa meeshiisi yaa gale wax rag ahoo shaqeyn maba arkaysidba ninka ugu runba xafiis dawladeed jooga marka waxaa leeyahay qoyskii marka waxa raggii baa la yaaceen raggaa la yacay ilmihii uu dhalu la yacay bilcaanta ammaanada aheed buu la yacay islaanta hadday xanuunsan tahay markaas Ilmihii buu la yacay.
xuseen falliirow marka waxaa ula jeedaa inuu qoyska sii waaro uu sii jiro dan kama gala marka kama laha
dan iyo muraad waxay ka leeyihiin malaho raggaa maanta belaya ku dhacday adduunyadii buu dhumiyey war waxaad arki dad idiloo waktina hataan tukanaynin waraa meel iska fadhi ma fahan haye
waxaa weeye nin oo rag belaya ku dhacday bilcaanta eed ma lehe aad baad umaasan tahay falliir saaxib gabdhaha yaan wax loo dadayn wax ay lahan yaan loo dadayn gabdhaha xumaan ma qabaan aad baad umaasan tahay saaxib maasanid falliir dhegeystaasi xigaha kale qadka telefoonka
salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga wacalaykum salaam
musaada shacab farqaan subaxna yaa
asaana subax wanaagsan barkoona Wa- la- waan ku salaamaya waan kaa qaada magacaaga
maxamed aadan weye maxamed aadan raamo miya
aadan weyn soo dhowow saaxib hornee horta meesha eedda nin la saari kara horta malaha magar haye
hadda dhaqankii hore oo soomaaliyeed baa doortay magar haye
dhaqan lama hayo maaragtay awal gabdhaha horta guurkii hore haddii ogo hoosta ama soo qabta qablihi hadda ayakaas xukumaada oo markii la guursana naftooda awal waalidiinka la aadi jiray hadda ayakiyaa nimankii oo maaragtay labadooda doorka kusoo hesheen mugtay haye horta laba ruux markii horeba ayka soo heshiiyo dee berri haddii hooga xaaladda xumaata mugtay kalen anaa keenay oo maantana anaa ka kala baxay taagan mugtay sax
mada labaadna waxaa kaloo jira eh, la- horta labada ruux mugtay inay xuquuq meesha taalla inay ogaadanaysaa haye guriga xaq baa jira oo maaragtay labada ruux marka hore oo dawlad baa marka guriga dawlad degan waay sax
marka inay kala dambeyn jiri waa magarag haye hada dad baa lahay oo maaragtay hoola naag soo shaqey hadda ka horna ku aragtay naag waa soo shaqeysa oo maaragtay gabdhaha ayakaa shaqeysa hadda baryahan sax cunuga cunuga moogta markii fasta hadda markii qalan raba buug markuu raba markuu anjeero raba yaa sax warsada aad iyo aad hooyadii waxa warsanaa qalanka warsanaa oo buuga warsanaa haye wallaahi dumar badan baan ognahay suuqaan taagan oo maanta nala jooga oo hergela oo haddana dabkii ay kashida oo ama garoob ha aadan ama nin ha qabeen ama maaragtay oo, ee, ogoon ogoon ha haysan haye dumar badan ilmaha karsanaa waa ju- waa tuurin yihiin magarat haye marka hoo dumar shaqaysteen malaha la dhihi- la dhihin laakiin aniga waan dhihi lahay dadka horta meesha waxaa waa inay ogaadaan labada ruux meesha la jee- la joogo waa inay isfahmaan sax
waa inay kala dambeyn jiro maaragtay akhlaaq iyo maaragtay nin walba xuquuqdaas qofku ku leeyahay aha waa inaas aqoonayso sax gabadha hadday xuquuqda ninkeeda aan garanayn aha
ninkan xuquuqda naagtiisa aan fahmayn aha
marka meesha horta dhaqan ma imaanaya sax
marka waxaa la rabaa meesha waa inay ninka ay ay maaragtay wixii dhibsana ama maaragtay ha- habtiis inay ilaaliso inay maaragtay kala dambeyn jira dawladda lafteeda maogtahay dad maaragtay waa la waa la kala weynaya inay la- maaragtay la- oo waa la kala weynaya maogtahay aad iyo aad marka ninka odayga ninka ragga cidda inuu shaqeyso wixii maarata haddii maamada cidda hadda tabar haynin haddii ayadana la shaqeysto oo suuq dhinaca kala qabato oo maarata ilmihina la ogaado la- la dayacin waa hadal sax ah waa wanaagsan tahay oo reerkii uu sii jiray jiritaankii reerkan ay ku dadaalaan jiritaanka horta waxaa waay horta muhiimad waxaa waaye awal maxaa waaye furitaanka badan ma jirin akhlaaq xumada ma jirin dhaqanka hadda oo hadda baryahan bati oo maarata awal hore maarata gabadha la fure waa waa maaragtay waa lasu sheegi jiray ha haddana waxaa waaye furidii waxay noqotay geedka orod baa lagu furaa orod baa lagu soo degaa mm marka hadda furida badan waxaa keeni aha ama maaragtay oo ga- oo maaragtay cidda deganaanta de- maaragtay hadda baryahan aan deganaanta maaragtay fudeedka waxaa keenay aha deganaansho la'aanta waxaa keenay oo dadkiyaba oo maaragtay isma aaminsan sax
labada ruux isma aaminsan hadiiba ninkii irinta ka baxa gabadha ma aaminsan gabadha hadda ninka ugu taga ma aaminsan mafahad aad iyo aad midda labaad horta hunguriga lishada waa wax ilaahay qoray waa wax maaragtay ul hore ilaahay ku qoray aha cidda waxa yeelan ama waxa la- haddii labada ruux haddii awada waxba la waayo waa inay isu isu kalsoonaadaan mhm haddii waxaa la helana la dhirgina ina ilahi alxamdulilah la dhahan soo ah sax marka waxaa waaye meesha waxaa waaye isfahan la-aan baa jirta maaragtay dhaqankii horaa laga tegay hoogaho gabadha waa isla weyn tahay ninkii maarata hadiiba hoogaho ninkii waa kala fahma waa waa safireed isagoo naftiisa marka degenaansha- aad iyo aad.
dhaqankii hore- Shukran.
maamooyinka dadkii dhaqankii horaa laga tegay ma garan shukran maxamed aadan aad baad mahadsan saaxiib anigu waan dhihi lahay maaragtay soomaalida dhaqan baa lagu aqaane ah dhaqankii halala halala soo noqdo dhaqanka hore hala keenaa fudeedka maalin- shukran waan dhihi lahay.
shukran saaxiib mahadsanid mahadsanid saaxiibkaasi sida qurux badan fikirkiisa aragtidiisa uga dhiibtay waana uga mahad celinayaa saaxiib haddaba maxay tahay waxaa ka go-an qofka horta ma fahansan yahay sababta markaasi qofka uu guursanayo mise qofta markaasi uu doonayo in uu reer u yagiileelo ama reer inuu aas-aaso soo dhowo ku salaamaya
Hello, waa ku salaam walaal magac soo dhowo wacan
masha Allah, wadada hagaagtiisa baka.
waa kaa qaaday xaga dheera miya mise dhe- dhe- ifo
Maya, maya, xayar dheere le.
xaga dheera okay Kana Nairobi aan jiray.
ha laakiin ereeba haddaad joogtay sababta aan looga imaan weyse maxay tahay
Masha Allah, wallahi, waa iska yara mashquulada.
may mashquul ma jire wacan haye soo dhowo ka ay, ka qayb qaado wacane Aan horta dhageystayaashii idan iigu horreeyay hadda waa salaamaya.
shukran Taarikan, Mhm, barnaamijka ka qayb qaatay, mhm, inta ka qayb- ka qayb qaadan doonta.
mhm.
Marka wallahi horta maanta horta waxaa yaraadaan ku dhihi lahaa aniga samirkii dalbaabkii labada qof ee isla joogto. Waa waxaad aragto maaha.
aad iyo aad Badii horta samirkaa yarada aniga feeriyey Mhm.
dalbaabka.
haye wax walbana waxay ku socdaan samir soomaha labada qofood aad iyo aad.
isku dhaleen in isqabaan waxay waxaa fiican inay isku samraan ama isku dulqaataan Mhm, qof qof walba qofka kale uu xushmeeyo mhm.
soo ma aha aad iyo aad marka hadde shaqadana kulli qofoo nasiib lowbaa shaqo helaayo ama shaqaysanayo sax
marka lagood waxaad arkayaan shaqaynayn oo isku micnaha isku maxaa la dhahaa aaminsan oo isku qanacsanaa jiraan aad iyo aad marka dadka isku daahaan badi aan waa dad horta isku dulqaata iyo xag alle Mhm, xag alle horta adi xag alle markay wax ka imaadaan marka waa inaa labadii qof oo isla jooga ama ilmaha isla korsadaan xag alle ka imaadaa laakiin Mm.
haddii xag alle ay ka korneen labada qof iyaga meel isla gaarin ma kala dhaqaaqayn ama hadda inay isku dhaleen ama iy isku dhalin aad iyo aad
marka laakiin mar walba waxaa fiican in waxaa la dhahaa horta ilaahay laga cabsida koow Mm.
mideeda kale laisku samro oo laisku dulqaato Mhm.
marka dhammaan dhegeystayaasha qaaliga oo igu horreeyay inta iga dambeysay mar kale waa salaamaya adigana walaal qaali si wanaagsan kalori tirsan yaqaanka shukran wacan bay ahayd gabadhaasi way mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka warkii ayna usii dhaadhici doona hadduu ay bahraale ka noqoto warkii Salaam calaykum.
barqanimo wacalaikum salaam haye
waa cabdiraxmaan walaal cabdiraxmaan halkee ku sugan tahay
gaarisa cabdiraxmaan maxaan kugu daraa
xasaan cali okay cusmaan cali soo dhawo cabdiraxmaan cusmaan cali
waa fiicanayb horta dee arrintan aan gudubto aad iyo aad kolley ani hadda dumarka waa saddex qayb aan kala qaadi lahaa kow haye kow
saddex qayb waa qayb gabar lagu waxbeelay oo intaasoo guri loo sameeyo intaasoo kun oo doolar lagu- arooska lagu sameeyo oo iska yelyeleyso mugta kow haye
iyo kuwa gabdhaha horta eedeena inaan wada saarin ma aha kulligood inay wada eedeysan yihin gabdho waxaa jira hata waxyarada ku samraan ma ogta aad iyo aad oo waxaan yar ninkaas iskaga aaminsan oo ilaahigeeda taqaano oo iska sugaysa tun waxaa waye istuway iska yelyelaysaa tun ilaahigee bay taqaanaa ha waa mid hadda oo maarata iska socoto oo maarata dan baan ujeeda waxaan dan ujeedan way kuwa mugta hadda kuwa raac ma laha marka tan saddexaadna
tan saddexaad waxaa weye waa hadda dad baa waxay leeyihiin een, ee, gabdhaha waa inay shaqaystaan maamada hadda ninkeeda oo dhintay ama ninkeeda uu ka ka habaabo qaacun iyo wax ugu noqdo oo kaba tegay haa oo iska dhumaa carruurta iyo waxayna u xarbisa moogteed waa wax saaran ba oo Sax.
hadda ilmihii ma- in la laaya ma aha moogta aad iyo aad aad iyo aad ilmihii inay dee reerkii wax ka qabtaan waa Ilmihii, haa, reerka inuu ilmihii sii na waaray ka qayb ka qabtaan.
yihiin haya qayb ka yihiin waa nolosha koowaad moogta aad iyo aad
marka kuwa danta haysa oo danta moogta dee lalama yaabahay aad iyo aad way iska xarbisanaya oo xarbidadaas ilmihina ku korayaan oo hadda waaba ajir bay ka helayaan ilmiheda korsata moogta Ah, qoyskina wax bay ka- ka tarayaan midna waa midan ee, socote ee, haddii waxba wixii asalba ilaahay si keenayba ku qancilo oo wax kala dadiyaysa moogta haye
haddii marka waxaa weye horta saddexda qayb baan hadda u arkaa inay yihiin marka gabdhaha waana gabdho iska fiican oo sidoodaba ku samraan oo ayagoo iska waxalaa iska samraan waa jiraan moogta waa boqolkiiba boqol waa jiraan aad iyo aad kulli eedayaana dusha kaga rarin moogta aad waad umahadsan tahay waa cabdiraxmaan cusmaan cali waan isku soo laaban doonaa warkii baa la gaaray shukran dhegeystaasi ayaa dhankaysa ee, qaybta ugu hore ugu dambeeya dhegeystayaal waan isku soo laaban doonaa warka kadib dhegeystayaal hadduu eebba raalli ka noqda ha iga tegin ha iga fogaan ha iga dheeraanin aad baan markaas inugu baahanahay dhegeystayaal dhammaan wayna jeclahay Eh, halkan waxaan ku sugarnay adiga la-aanta maanan socon lahayn dhegeystayaas barnaamijkan muu suurtageli laheen mahadsanidaan ku leeyahay saaxib laakiin warkii xamdi gurey ayaan wada dhegeysanayna ay toban ka barqinimo kadibna dhegeystayaasha ayaan fursadda halkaas kaga sii ambaqaadi doonaa iyo weliba shirkadda isgaarsiinta airtel iyo sidoo kale isbitaalka caalamiga ee aqoqaan ayaa markaas maqli doontaan dhegeystayaal hadduu ee bahraale ka noqdo laakiin warkii waa hagaag dhegeystayaal idaacadda star f m codta gobolka waqooyi bari gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay warkii ayaa soo dhegeystay mawlid maxamed shuure iyo sidoo kale xamdi gurey daqiiqado yaroo kooban ayaa noo soo haray dhegeystayaal ilaa iyo eh, saddex iyo toban daqiiqa dhegeystayaasha ayaa intaasi fursadda u siinaya si markaasi fikirkooda iyo aragtidooda markaasi kala duwan ee barnaamijka saaka diiradda ku saareen arrimaha qoyska ay uga dhiibtaan saaxiibayaal dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan inkastoo dumarka eh, markaasi in hadalkooda uu aada u yaryahay saaka marka laga soo tago hal gabar ama hal dumar oo markaasi ka qayb qaata barnaamijka wacan dhankaasi xeryaha qaxootiye dhadhaab ee xagar dheera waxaan filaa dabcan in gabdhaha saakay leeyihiin dabcan waa inay la- dad qaar ayaa u hadlayaan showmalaha dad qaar ay soo dirayaan showmalaha laakiin waxaa markaas haboon in afkooda markaas ay kaga cilbaxaan ee go-aankana iyo aragtida markaas fikirkooda ay kaga dhiibtaan barnaamijka inta yar waqtiyadan ee soo haray bal iminkan fursadaan siiyo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan laakiin marka hore ii ogolaaday inaan soo qabto dhegeystayaal Ee, dabcan isbitaalka caalamiga ee lixdan iyo afar sano jirsaday isbitaalka markaas iminkan qoysaska dadka dhibaateysan dhag- dadka markaas xanuunada kala duwan ee markaasi daashaday iminkan ayaa markaas xaafadda sili looga furay xarunta sadhexina waxay ku taallaa puntland dhegeysale ee nairobi waxaana markaasi isbitaalka isbitaal bukaan jiif ah bukaan socod ah waxaa iminka markaasi sidoo kale xarumihiisa kala duwan iminkan uu ka- aad ka heli kartaa sidoo kale uganda kenya tanzania waa isbitaal markaasi ka goon afar iyo labaatanka saac sidii markaasi caafimaadka xaruunada kala duwan dadka markaas oga shaafin lahaa maside ama loogala talin lahaa dhegeystayaal afar iyo labaatanka saac waxaa markaas kugu san ilaa boqol iyo labaatan specialist dhakhaatiir qaabs oo markaas xanuunada kala duwan markaas kaga hortagaya mase ama daafacaya dhegeystayaal allah yaa mar- markaas wax caafiye isbitaalka dhegeystayaal waxaa markaasi ka heli kartaa ama uu ku yaalaa xaafadda islii qeybteeda markaasi xaafadda laba iyo tobnaad dhegeystayaal xanuunada markaasi kala duwan ayuu markaasi daabeeyaa sida xanuunada markaasi dumarka haweenka gynecologists kuwa loo yaqaana kuwa kansarka kuwa markaasi kaalida kuwa markaasi macaanka sidoo kale xanuunada markaasi maskaxda eh, qaliinka u baahan qaliinka guud dhegeystayaal xanuunka markaas iyo intiga xanuunada ilkaha dhegeystayaal xanuun- xanuunada markaasi maqaarka xanuun waliba markaasi qofka marka la daashana dhegeystayaal iyo weliba shaybaarada markaasi ugu dambeeya casriga ahaa ee markaasi ugu dambeeyey ee dhijitaalka ah dhegeystayaal ayaa iminkan markaas xanuunka lagaa damacan ee markaas lagaaga baarayaa dhegeystayaal waqtiya kooban ayaa markaas qofka jawaabtiisa rasmiga uu ku heli kara uu ku heli karaa dhegeystayaal waxaa sidoo kale kamid ah isbitaalada ama isbitaalka aqaqaan hospital waxaa ka heli kartaa dhegeystayaal daawooyinka markaas noocyada kala duwan noocyada markaas ugu dambeeya casriga kuwa markaasi dhig- kuwa markaasi originalka ahaa iyo waa kuwa markaasi caadiga ah ee is- ee aan laga heli karin meelaha kale laakiin duwadaha markaas laga yaaba inaad u aadi jirtay mise u raadsan jirtay ama lagaaga soo dijiri- lagaaga soo diri jiray farm- farmasi caalami ah ayuu markaasi ku dhex yaala oo qofka durba markii da- dhakhaatiirta ay xanuunada markaasi ama qofka xanuunka laga helay mise qofkii daawada markaasi lagula taray qofka inuu qaatay isla markii meeshuu ka heli karaa dhegeystayaal xaafadda laba iyo tobnaad ayay ka heli kartaa wuxuuna markaasi ku dhegan yahay is- isbitaalka markaasi ee isbitaalkaas wuxuu ku dhegan yahay waa slee outreach medical center wuxuu ku dhegan yahay k f c ee dhegeystayaal ee xaafadda ee dhegeystayaal california iyo weliba xa- wadada markaasi ee dhanka wadada toos ku aadayso ee magaalada dhiga wadada markaas dheer ee general wayringo street dhegeystayaal halkaa hal iminkan booqo isbitaalka dhegeystayaal iminkan haddaad markaas u ba- u baahan tahay inaad booking samaysto mise inaad u baahan tahay in appointment dhakhtar la samaysto mise inaad ballanso dhakhtar eber toddobo eh, saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed ayaad ka wici kartaa lamarkaas dhegeystayaal aan kuugu sii daro dhegeystayaale haddaan iminkan in badan aan, eh, dhibaato ka haystay dhanka waa qeybta dhegeystayaale Eh, shirkadda isgaarsinta etel waxay markaan kugu haysa war farxaad leh waxay markaasi ku leedahay etel iminkan adeega xowliga dheer etel haatan waxay sii xoojisana adeega foji ood markaasi ka haysa soomaalida kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu markaasi kusina adeega dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan qofku u isticmaali kara haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso qeybta youtube-ka facebook instagram-ka telegaar kamid ah mid markaasi kaago ka istaagayo haddaad wax markaas soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibayo ay ma ah mid markaas culeysa dhegeysta maanta ku bir qadka telefoonka casriga etel laanta kugu dhabo etel soona qabsan lafta etel foji xasan wax markaasi lagaa doonayaa inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeyso dukaamada etel internetka etel foji waxaa kaa caawinaya inaad markaasi ka daawato waxyaaba badan sida markaas inaad ka daawato xirfad ama aad ka barato sidoo kale waxaa caruurtaada markaas ay ka muraajaceysan karaan casharada layliga casharada iskuulka homework markaas looga soo dhigo dugsiga kuwa markaas madaariista kuwa iskuulada ayaa tahay iminka waxaa ku leena soo qabsan laftaada sidoo- sidoo kale la jahanqaad dunidan casriyooday dhegeysta maanta goor waa si wanaagsan ooga fadeysan karta adeegan waa markaad leedahay telefoon casri ah telefoon markaasi eh, munaasab ah telefoon wax walba ka- aad kala- ka daalacan karto oo markaasi kala socon karto wax waliba dunidan dhacaya laakiin waxaas dhan waxaa markaasi ku leedahay shirkadda is- ee isgaarsiinta airtel aniga markaasi kaa qabtirayna kaa shaaf- kaa shaafinayna dhibaatooyinka waxyaalo fara badan in badan ciil aad markaas u qabtay hal mar ayaa markaasi dunida ku gaarsiinayna kuleenaha si xowli ah, si haraka ah ayaa markaas dunida lagu gaarsiinayaa laakiin marka hore qadka isticmaal ee four g oo markaas aan kaa go-inin wax walibana aad kala socon karto si fudud dhegeystayaal halkaas aan kaga baxna qadarada adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal bal iminkana usoo laabana barnaamijka hogaanka saaxiba iyadoo saaka markaas arrimo dhowr ah barnaamijka diirada ku saaran kaga hadlaynay waxaana markaasi ku eegeynay kana- kagana hadlaynay arrimaha sida markaasi qoyska ku waari karo ku sujiri karo kaalinta markaasi ka saaran ninka kaalinta markaasi ka go-an ninka kaalinta markaasi qofka laga doonayo higsiga fog markaas oo ku- ay ku yeelan karaan qoysaska ninka iyo gabadha ama reerka markaasi wada dhaqanka eraan maxaa markaas u qorshaysan maxay tahay higsiga figso see ku gaari karaan dhegeystayaal see markaasi looga kaftoomi karaa dhibaatada marxaladaha qaadida buuqa reerka markaasi ku- kala fogitaankiisa kala tegitaankiisa iyo weliba reerka markaasi mugdi noqdo sida markaas reerka iftiinkiisa mar walba usii jiri door- usii jiri karo sida markaas wadada markaasi loo qaadi karaa maxaana ka go-an dhegeystayaal labada qof oo markaasi reerka doonayaan marka hore isku fahmeen in reerkaasi uu sii jiri doono heer fogna markaasi laga gaari karo mase meel yoolka fog markaasi labada qof ay ka gaari karaan dhegeystayaal ilaa markaasi heer ay ka gaaraan magac ay ka yeeshaan caruurtooda markaasi magace iyo ama qabiil xitaa ay ay ka noqon karaan mise qoys markaas lagu tashada ay ka noqon karaan dhegeystayaal laakiin wadadeen loo mari karaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan maxay markaasi mararka qaar qoyska iyo weliba sa- sababta markaasi ay horaan bay ku heshiiyeen iskugu fahmi laayihiin maxay tahay dhibaatada culeyska maxay tahay maxaa laisku afgaran laayahay haddaba afgarashadu yay ku xiran tahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka u- ah, u hore barnaamijka markaasi qaybta labaad ee noo daafuraya ayaa markaasi fursadda siinaya barqan wanaagsan dhammaantiinna haddaad ku sugantahay dhankaasi iyo madogaashe eh, iyo sidoo kale banaabana isyelo iyo haddaad ku sugantaha dhanka meru waxaa naga dhegeysanaysaan hal ibir laba dhibic saddex ayaa naga dhegeysanaysaa haddaad ku sugantaha dhankaasi mombasa hal ibir dhibic saddex shan haddaad nairobi ku sugantaha hal ibir shan dhibic sagaal haddii sidoo kale madeira aad ku sugantahay sagaashan toddoba dhibic shan haddaa habasweyne iyo sidoo kale wajeer aad ku sugantahayna sagaashan toddoba dhibic saddex ayaad naga dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhegeysan dhammaantiin haddii aad gaarso ku sugantahay dhadhaab tanaarifa masalaani sagaashan toddoba dhibic hal ayaa naga dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhegeysaa qadka telefoonka ku jira barnaamijka noo daahfuraya mar kale soo dhow waan ku salaamaya magacaaga salaam alaikum abdullahi barakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga waxaan yidhaha sharmaarke waxaan kaa soo baxaya gaarisa sharma arke soo dhow waa dhow haye haye min horta beriyaan guurka wuxuu noqon mataqaana ah ceeb lagu aroosay ma aroosir camal wax qorshii waxaas nalama la arooso arooso waay marka qorshe qorshe la-aan baa aqal lagu aqal galaa qorshi la-aan waay gabdhahan waxay dhaha bilaal la aroosay anu aroosir bas kuligaa la tegi bisa iska saaxanay naag muuqaambaad raga dhaqaysa cunto waxaa la waraa maqayd cunto nama soo qaad bis
howl kale ma jirto markii lagu qaylina tagtay maarta saasi maa markii la qaataan waxay tiri ciddaana qabaan cid laadni waryaa maxaa ku leedahay cid laadni ana cidan qabay kule cidda iska haysaa waaba tagtayba adigana marka maxaa ku jawaabaysaa
asan wuxuu leeyahay ma qaame wuxuu leeyahay soo tag buu leeyahay aa tag buu leeyahay nadhaaf faaiida ma leeyahay haye kan waxaan dhihi lahaa dumar oo dumarkii hore ragna oo raggii qabi jiri ma garat haye ayaantan waxaa raggii dumar ma dhaantay dhasheed waayo Ah, sax hadda waxaan umalaanba guurka birahan waxaa dee laba cunugiisa iska dhalo waa la dadaalay waa la dadaale marka waxa qorshe ma laha waa la guursaa guursa waa bis hablaa guursa guursa hablaa guursa guursa bis hataa marka la isqaansanaya mhm maxaa nootan lama dhawaanku arkay beklaantan bajookari bakeri biyanka dha arkay waxweyn ka dhan lagu baban waxasay maasanid sharmaarke maasanid baan leeyahay saaxiibkaasi wuxuu leeyahay lab cunug haddaa ka dhashay lugtaada hor waa uu leeyahay waa dhegeystayaasi sharmaarke sida asaga fikirkiisa aragtidiisa hadday tahay bal dhegeystayaasha kale aan u daanayaa maxaa la isku guursanaya maxay tahay sababta maxay siduu qoys uu ku waari karaa siduu qoys uu kusii jiri karaa sidee ayaan kaga hadlaynaa barnaamijka qoys siduu ku jiri karaa qoys siduu ku socon karaa qoys siduu horumar ku gaari karaa qoys siduu ku waari karaa dhegeysta qoys qaabku uu ku waari karaa qoys siduu uu ku waari karaa haye soo dhowow magacaaga
Daga Mandera.
deeqa soo dhowow
Adoo Yusuf, haye
waxaan leeyahay ma garanay.
haa
Waxa sheegay ninkaas wax jira ma oga gabdhaha korta oo loo shaqeynaa oo inay may okaad okaad okaad okaad deeqo deeqo qoys muxuu ku waari karaa
qasab ka wada jira waqti shay ku waari kara ilis maqal oo kale
oo gabdhaha ila qadari.
okay haye
Gabdhaha marka la qadariyo qasab daawa qadari loo muujiyo asagana dhulka isma dhigayo mug.
haye
Laakiin haddaan loo qadarnayn adiga.
aha
Sheekadu maxay noqonay marka?
haye
Marka waxaan dhigaa ninka hore oo dhahay gabdhaha naag waxa shaqeysa lama arka dhahay inay u joogaan uga rabaabo.
hee bal u jawaabaan ku dhegeysta
Horta qa- maba jirto naag waxay shaqeysa adduunka waa naag mooya kala shaqeeya waad u aragtay.
haye
Mid- Midka ugu fiican ah
aa dumalaynaysaa aa waxyaalaha iska waqan.
haye Kuwa kalaab kasi bani waa qaadcun soo maa.
haye
marka ninka wanaagsan Mhm.
ayaan cid maamuli kara mii kara ani ha sax deeqo way maasan tahay xigaa kale qadka telefoonkaa siinaya ka gudub haye star f m soo dhowow sharmaarka soo laabta waa laga goye sharmaarke ninka gaarisa iga soo wacay haye aa qoys waxaa lagu maaragtay lagu dhaqi karaa in maaragtay qorshe uu leeyahay maaragtay oo laisku sabra ma garata inta inta wa qorshe labada dhinac ay leeyihiin aa oo laisku sabra inta inta wa ma garata haye laakiin haddii la isfiiriyo waxaa waaye adi waa yeeshee waan yeel ii keen adi keen saxa la dhaha ma ma anfacaysa ma garata haye
markaan de haddii maaragtay inaadan inta marka dharka dhaqlo anigoo dharka jaafka maanta mukaambada miimaan dharka dhaqaysa dee ku dhaal mhm taa dee maarata naag maa ma garata ninka hadduu maarata cunto maqaad looga soo qaado dharkana naag addoon u dhaqdo laakiin gabadhaas inayd marar qaar ee loo dhaqo soo maahan haddii xan- yara cajisan tahay yara xanuunsan tahay
maya markii lacala haddii la weyo in la sugmaa ma garata haa haddana bilcaama taagaalasha quraacda la sugaaya naagta xali meelka la barnaamijka maga sugayn dhig quraacda maarata meelka meel ma dhaqnayn qof kalea lala sugaya Facebookda- facebook ku jirta u jiiftaa marka taa gudaa cid kuma dhaqmaysa mogtahay haye marka inyagoo naagaha diriyaan waxa waa ugu wareysan raggana ma dhaamaysa ma dhaanta dhasheed waaye haye in la isku samro waxaasa maarata intinta laakiin ninka dowlada ka roonaa cid ninka nin baa lagu dhaqa mogtahay haye cid baa la rabaa nin baa qof baa la rabaa in cid madaxiisa ku joogto haa ama naagta ay sabarta ama ninka ugu sabra ma garata haye laakiin haddii labada way midi midi kutagid ii noqoto haa waa la kala faneeday marka qoyska ma sii waarayo ma sii waaraya ha mahadsanid saaxib Haya.
aad buu mahadsan yahay sharma arke xigaa kale qadka telefoonkaa siinaya bal asagana fikirkiisa soo dhowow hello halow
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وحسين فليل وهدان مر kala soo noqday xuseen faliil haddii mar kale inaad ka hadashasho waa waa dadku way yara dhibsanayaan dadka ma idibsanayn nin hawdaa laga raali ah Waxay- wel ma sheegayo waan ka bixiyay haye haye soo dhow bilcaanta horta waa laba qayb haye laba qayb ha dumarkii ha haye
kuwa hadda afka gagaduudsadeen maarata oo dhanka isguulka iyo xagga meelaha soo marmareen haye
Eh, shimbirta geela faranaysa camal u yar ay afka saa yeelyeeleen sax
kuwa midabkooda bedeleen sida midabka u bedeleen ba ayaga u bedeleen yihiin lagama sheekeen karo haye
kuwa mustaqbalka ku jiraan waa kuwii hore ha
Eh, amarka uu ninka qaadanayin ilmaha tawaabishaysanayeen dhaqankii hore ku haastaan waxaa waaye waa waxaan afka gadgaduudsan hadda intii ka horreysan waaye laakiin hadda afkoodu kama hadlayna waxaa ka hadlaynaa qoor- qoysa lagu oo ku waari karaa oo ku dhaqmi karaa gooska wuxuu ku waari karaa horta samar waa midda koowaad kow
dulqaad waa midda labaad laba
qofka handuu samarna lahayn dulqaadna uu lahayn yaa ka go-anta marka
labada meelba labada qof haa waayo waxa horta muhiimadda ee reerka ah, mogta nin hadduu khayro iyo reerba ma ma- maarata muhiimad kuma jiro ha sax
laakiin waxa waaye unug salkaa laga tolaa weel salkaan duka duleelo afka aad wax kaga shubato hoos buu kasii daadin ha sax salka laakiin haddaa kasoo tasho afka aad wax kaga shubto aha
wuu ku reebi wixii asaga ha sax een, xuseen faliirow Eh, magaalada soo gasha miya mise
magaaladan soo gala maahe waan dhex mulaaqae wax maa soo gaara mise weli waa la sugaaya
maxaa la soo gaari
waa ku arka waa ku arka xuseen oo indha indhaha tatagaysaa
Odayaal, waa manka baa la dhibayaa leh.
xuseen Eh, waxay se- xil- xilligan magaalada kusoo dhex geliye eh.
weli buu soo gaarin gaari weli bay soo gelin soomaa kuwa qaaraa soo gelin weli Ma- ma- way imaadan gawaadhida wax dan- wax loo dambeeya male barkanay gowli.
walle
Barkanay wax loo dambeeya aan sugayna male, duhurku maan sugaynaaye.
marka haa in la tukan baa la sugayaa Aa, wax kale aan sugayna male.
marka waktiga duurka la gaari laha ugu dheeraada Eh, duhurkina waa-
xuseen xuseen falirow Eh.
ciidina waxaan ku leh lambarkaada u baahanahay haddee ciidii waa lasoo dhaafay Ah, haddee waan saa- waan saawiye lambarkayga haddaan ku siinayaa.
war xuseen haddee waa waktigaas oo dee waa laga soo gudo soo maaha marka ciidi Dib- dib male, laakiin waa iska sii haysan. Abo, waxaas mogta waa waxa la soo dhaafay. Adduunka waa un gabalka uu dhacaayo, waa la soo beryaaya un waay mogta.
haye
laakiin inaan isbaran ismacriifayno aan qaban karayno way fiican tahay laakiin haddee ma- haddee amaa ka bixbaysa ilaa caawa ku jirtaa magaalada
maya maya maya maya saacad dhowaan ka bixi ani magaalada saa kuma sii daayi Ah.
wixayga wuu beegan yahay meel buu iska saaran yahay haa marka waa adi hadda waa mar- waa inaa magaalada soo gasha dha- saansaankeedan ka arkay marka hadalkeedan ka dareemaya
ayaanti ayaanti horta aan kuu dhahay aad lambarka isii dhahaysay aada iyo aad
waan faraxsan aniga farax bay ahayd Maya, ni- mabayriq waxa nin waliba mar walba waa iska faraxsantay xuseen faliiro oo dee ma garanaya waxaan u marayaa marka ee kaaja jabanta laga yaabaa oo aahayay uu su inaa marka marka xanaaqsanta horta ninka waxaa waaye markuu hinaaqsan yaho aragto waa ka jajaban haa sax
haddaad aragto nin hinaaqsan oo maaragtay waxbaa kor isku yar dheerdheeranaya way ka jajaban haa aada iyo aad xuseen laakiin ninka farax farax- faraxda ku jiro oo iska faraxsan aha had iyo jeerbo aada iyo aad
ninka degani aad arkayso kama jajabno maalinka iyada uu qoyin marka waxaa leeda xuseen faliira dee reerkiina uu dhaqaya reerkiina uu waarayaa waxaa leeda marka magaaladiina uu ge- uu iska soo geliyo ma- maasha allah xusri uu beegan maasha allah maxay sii haysaneehow laamanka ijaba iska raqiiseen hoos u dhaceen aada u maasantaa shukran xuseen faliir Aywa, salaamanta waa salaamanta aada maasay saaxiibkaasi kaftankaas yar een, waa mid aan isku garanayna asaga xuseen faliir een, wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi eh, laakiin lambarkiisa waa insha allah waan qaadan doonaa eh, tan iyo berri ilaa iyo sabtida haddii ilaahay raalli ka noqdo Een, xuseen faliir wuu mahadsan yahay saaxiibada halkaas aan kusoo abeeraya barnaamijka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaasha sida quruxda badan ay uga qayb qaateen laakiin waxaa leeyahay hal dhegeysta laba dhegeysta inaad ka qabato waa muhiim ayaa laleeyahay dhegeystaha waa soo xiriir laakiin dhegeystahan aan kusoo xiraya soo dhawow وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عدك سرقة فضلا Waalaikumsalam kaasoo wacayso gaarisa gaar ahaan Saamiya Road.
عايشة قارسة قصة وعيسى Dhangada ragga saaka way nagu badiyeen kow dheh.
لنقد هذا لنقد وقال لا دع Waxaan ku waxaan ku weydiiyey يويدي aamusnaanta waa aamusnaa waayo telefoon dad leeya maanta soo qaatee haye telefoonkaada mi
telefoonkaygu iga damey horta waxaa waye mataqaanaa labada qof guriga waa mas-uuliyadda ayagaa saara meesha waxa ku jirana waa uwad aad iyo aad soo had garata maaha aad iyo aad
qofka bini-aadanka ee samirka looga baahan yahana waa ninka ragga ah sax
qofti waa xaamilo haye way wallici sax dharkii bay dhaqi oo xaarkii bay dhaqi oo gurigii bay tirtiri oo carruurta waxaa la yidhi kala celintoodii iyo korsiimadoodii kala celintoodii baa daran asagana ugu sii daro dharkiisi iyo labiskiisi qurxintiisi wixiisi iyo hooshiisina waaba very high waayo waa waxa ugu sii xagjirabo waa baabka le oo weliba inuu maarka bidhaantiisi qurxdiisa dhadka dhadka kale laga dhex arko wallaahi bilaahi xa- xaashe ay xaarweysa magalaa la dhihi jiray nin walba qurux badan oo kabihiisa buraashan yihiin oo garkiisa cilaama yahay oo dharkiisa feereysan yahay oo qurux badan oo cadarka ka kamkamahay naag baa kasoo dhigta ha sax marka dumarka in la eedeeyo waa khalad dumarka in la eedeeyo waa khalad samada garan haye
inta dab ay kaa hayso dabkaadi bay haysaa dabka carruurtay haysaa dabka gurigay haysaa wax walba oodan adi bini-aadanka aada ugu samri karin bay kaa haysaa laakiin marar qaar waxaa leeyahay ma fikiraan oo sidii la rabay reerka ina ina- aan ka xumaa gabadhaas marka hore cudur daaratay waxay leedahay lambarkan telefoonkan xitaa waan soo qaatay telefoonka iga damay waa ku maadsantay gabadhaasi caysha qadka telefoonka degeysay u dambeysay aad bay ugu mahadsan yihin saaxiibada quruxda badan sida fikirkada aragtida dhammaan ay ugu dhiibanayeen barnaamijka yuusuf bakad ayaa soo saaray nala socodsiinaa dhegeysana ada adigana eh, shukran shakuran ayaan ku leeyahay saaxiibada markaasi ka qayb qaatay sida xuseen jiis oo markaasi naga soo wacay dhanka meero ka qayb qaatay barnaamijka nagu dhaafuray sidoo kale waxaa sii xigay siyaad cadow oo dhanka lagdheera xuseen faldheer dhanka xagar jareer oo mar saddexaad saddex mar ka qayb qaatay barnaamijka shukran baan leeyahay saaxiibkaasi isaaq mursal oo dhanka isiyoolaas ay naga soo wacay cabdinaasir dhanka eldoret iyo sidoo kale maxamed aadan dhanka raamo iyo sidoo kale wacan dhanka xagar dheera iga soo wacday cabdiraxmaan cusmaan cali gaariso iga soo wacay iyo sidoo kale sharma arke oo gaariso iga soo wacay asagana deeqa oo mandheera iga soo wacday caaisho oo iyadana gaariso iga soo wacday dhegeysi ugu dambeeyay ay ahayd saaxiibadaasi mahadsanidin ayaa leeyahay saaxiib waxaynu ballanah maalinta berito hadduu ee bahra dhanka noqdo arrimaha eh, kenya iyo xaalada dalka habka markaasi siyaasadda iyo weliba noocyada kala duwan ee markaasi isku badbad- isku badbedelayso ayaa barnaamijyada markaasi ku maqashaan idaacadda iyo arrimaha qoyska arrimaha gargaarka biniaadinimada iyo siyaasadda waxaa saaxiibada leeyahay saaxiibayaal waxaynu balana marinta berito adigana waxaan ku leeyahay maraha iska bedelna mowjada si wararkii barnaamijyada aysan markaasi ku dhaafin cabdishukri ayaa goordhow maqli doonta dhegeystayaal macalinka raadiyaha inta koran waxaanu leeyahay waa inii sixi- waa nii xiisi doonaa waa nii tegi doonaa shukran shakuran wa shukran jasiilan mahadsanidin dhammaantiin